ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatu tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m ood gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta wargeysada kusoo xidhiba halkan si toosaad uga dhegeysataan maalin walba dhegeyste marka laga reebo sabtida iyo xadda wargeysaad kale daily nation sidoo kale wargeyska the standard ayaan dhegeystayaal dhegeystayaasha la wadaagna maalin walba waxyaalaha markaas ugu weyn ayaan saaxiibayaal saaka wargeyska halkan uu qoraya dabcan wargeyska bogiisa afraad iyo bogiisa shanaad oo wargeyska the daily nation halkan uu qoraya dhegeysta the big shift dabcan waxaala iminkan leeyahay markaas waa hogaamiyaasha sida madaxweynaha iyo kuxoge dabcan waa madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo uhuru kenyatta ayaa saaka halkan sawiraanta lasoo duldhigay dhegeysta mise uu wargeyska ku sharaxay boga hore ciwaan oo kaaga dhigay dhegeystayaal dabcan hadda oo markaasi leeyahay siyaasiyiinta oo isceersanaya nafsadooda laakiin hogaamiyaha dhegeystayaal ayaa hadda ku adkeysanaya in uu markaasi uu diyaar u yahay wadahadal dhegeystayaal mise wadaxaajood ama in markaasi la dhedhexaadiya dhegeystayaal xukuumadda hadda markaasi jirta ee uu hogaaminaya ruto wargeyska halkan saaka uu qoraya ruto waxa uu leeyahay waa his predesa kenyatta iyo sidoo kale azimio chief raila odinga waxay hadda markaas lidshay inay dabaqii ama heerkii ay taagnayeen ee hoos uga soo degeen una muuqdaan markaasi inay dhadhexaad wax walba ay ku dhameeyaan sidoo kalena ka tanaasuraan waxyaalaha markaasi qaar ee laisku haysto ee hogaaminta halkan waxaa loo soo markii hore soo hadal qaaday madaxweynihii hore dalka waxa uu leeyahay mister kenyatta ruto ismy brezo dabcan waa madaxweynahayga i will go if he invites me waan u tegayaa haddii markaasi casuumo hadalkan waan la gelayaa oo wax aan markaasi ka qabo ma lahan laakiin aniga ma raadsanayo odinga wuxuu leeyahay madaxweynaha wuu haystaa ciwaankayga lambarkayga sidoo kale u haystaa wuu isoo wici karaa xil walba uu markaasi diyaar yahay madaxweynaha ayaa asagana wuxuu leeyahay im always available waqti walba anigana waa lii heli karaa one on one dabcan waa weji ka weji waa dabcan inay markaas aan ku wada kulmi doono mise ku wada hadli karno midtan markaas wada yeelan karno ka wada hadli karno xaaladaha haddaba maxay tahay waxaa laga hadlayo waa su-aasha meesha taagan dhegeystayaal ee islis weydiinayo ruto waxa uu leeya dabcan wuxuu hadda raadinaya waddo kale markaas uu ku dejin karo waddanka xaaladiisa wuxuu raadinaya wadda markaas uu ka dhaadhicin karo ama uu ka dhaadhicin karo saaxiibada zimiyo ee markaas uu hogaaminaya raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta inkastoo laakiin inta badan uusan kasoo muuqanin uhuru kenyatta laakiin shaqsiga kale soo muuqdo waa raila odinga laakiin waxay markaasi inta badan warar ay hoose ee dowladda ay marka qaar ay sheegayso sidoo kale ku dhaleeceynayso in arrintan hoos markaasuu ka abaabulayo madaxweynihii hore ee dalka laakiin hadda dhammaan waxay markaasi la raadinaya wadanka ee halkan wadanka taagan wax looga qaban karo wargeyska saaka faahfaahin fara badan ayuu kaga qoraya hogaamiyaasha oo markaasi casuumaad kala duwan iskugu yeeraya sidoo kalena markaas ay ka go-an tahay sida asaga waxay dan ugu jirto dowladiisa iyo dadka shacabkaba inuu markaas wadadeeda u maro sida wargeyska u qorayo waxaa dabcan loola jeedaa madaxweynaha hadda xilka haya ee ruuto halkan waxaa wargeyska isla sidoo kale waa qeybta wargeyska kale waxaa leeyahay yaa hadda markaasi la agoonteyn rabaa macnaha waxaa loola jeedaa dhegeystayaal haddii markaasi uu ruto ogolaaday in wadahadalada iyo sidoo kale raila odinga in wadahadalada madaxweynihii ka horeeya isaga wadahadalada dhammaan ay wada ogolaadeen dabcan waxaa markaas leeyahay hadda shakhsiyaad kale ayaa markaasi soo bixi doonaa oo markaas arrimahan markaasi raalli ka ahayn sidoo kale san ogoleen ana dabcan arki karin ruto sidoo kale qaarna arki karin raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta haddaba kuwaasi yihiin waxaa leeyahay xubnaha markaasi azimiyo lamoja kuwa ka tirsan oo dabcan raila odinga iyo xubnihiisa kale ay kala hogaaminayaan qaarkood ayaa markaasi raalli ka aheen sidoo kalena ogoleen in markaasi wax heshiisa waxa wada hadal ah markaasi ka baxsan waxaalihii lagu wada heshiiyey inuusan ka bixi karin raila odinga haddii taasi ka baxana waxay markaas leeyahay dabcan cawaaqib ay ku noqon doontaa waxaa mar kale ay gefin doontaa dabcan hanashada iyo sidoo kale dabcan hanashada iyo weli higsiga markaasi mar kale uu raadinayo labada kun toddobiyo labaatanka waxayna markaasi sheegayaan khubaradanka siyaasadda inay markaasi hadda sheikhsiyaadka ee markii laga saaro raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta waxay markaasi sheegeen in xubnaha kale ay isqabsan karaan mise is aruursan karaan taasi keeni karto inay shaksi lahuba soo saaran karaan sidaay markaasi tilmaamayaan laakiin waxay hadda ku tilmaameen in uu laakiin laga maarmi karin waa hab siyaasadeedka markii loo fiiriyo weliba arrimaha markaas istaraatiijiyada siyaasada loo dabcan loo loo wado waxaa leeyahay raila odinga tani hadda waxaa laleeyahay uma dabcan uma furno balse keli waxaa u furan wixii markaasi dhammaan ee lagu wada heshiiyey ama azimio dhammaan ay ku wada heshiiyeen inay markaasi ay wadi karaan sidoo kalena la shir tegi doonaan sidoo kalena ku qaabili karaan shakhsiyaadka markaasi ka horse dabcan diidmada ay ku wadaan ee xukuumadda ruuto ee hadda uu hogaaminayo ruto asaga waxuu sidoo kale ku adkeysanayaa ama wadahadalka inkastoo laakiin wararka warar aan sax ah dacan wararka qaar ay sheegeen inkastoo la hubin in wax waliba markaas uu ogolaan karayo laakiin marka laga tago arrimaha markaas ku adkeyn karo inay sidoo kale dibadbaxyada markaasi sii socdaan iyadoo xal kale uu u raadin karo raila odinga raila iyo sidoo kale xukuumadda ruto ayaa hadda markaas soo dhaweynaya sidoo kale ku adkeysanaya wadahadalada iyadoo shakhsiyaad diblomaasiyiin ah iyo sidoo kale madaxda afrika ay ka shaqeynayaan in dhibaato iyo xasilooni dabcan in dhibaato ee wadanka aysan ka dhicin balse lagu dadaalo sida lagu xasilin karo wadanka ee hogaamiyaasha ayaga markaas isfahmaan sida wargeyska saaka u qorayo waa cadaadis xoogan oo markaas la saarayo in cid waliba markaasi ka tanaasusho sida wargeyska saaka u qorayo laakiin waxaa halkan wargeyska faahfaahina iyo weliba waa qodobo aada u dheer ay ka qorayaan kaga hadlayaan waxyaalaha markaas isbedeli karo haddii shakhsiyaadkan la heshiiyo sidoo kalena sidaas ay ku dunto xaaladda sidoo kalena sida markaas uu rabana madaxweynaha ay u marto oo dhaqaalaha markaas adaq iyo weliba sixir bararka iyo maciishadda iyo arrimaha shidaalka iyo weliba in canshuuraha dhegeystaale sare usii kacaan haddaba maxay u noqon kartaa maxayna usoo kordhin kartaa raila odinga marka loo fiiriyo dadka shacabka dhegeystayaal oo inta badan uu kaga kasbaday arrintan fursadana uu helay inay tiro fara badan iyo weliba inuu ku kiciyo dhegeystayaal taageeraashiisa ee dowladda hadda markaasi jirto sida wargeyska bogiis afraad iyo shanaad uu qorayo wargeyska wuxuu sidoo kale dhegeystaha qorayaa dibadbaxyadii wadanka markaasi ka socday waxaa dhibaato soo gaartay qoysas dadna qaar ayaa markaasi ku dhaawacmay qaarna way ku dhinteen ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo xubnihiisa dabcan azimiya lamoja ayaa maalintii shalayto markaasi baroordiiq u sameynayay sidoo kale dabcan waa tacsi u diray qoysaskii ehladii qaraabadii ay ka baxeen dadkii dhibcan ciidamada booliska dabcan ciidamada booliska ay rasaas ay ku fureen mase sida kale ay u dileen ama ay u dhinteen intay markaasi dibadbaxyada socdeen waxa uu sheegay dadka markaas isbitaalada ku jira in qarashaadka iyo bilaalka markaas laga bixin doono ee markaas laga keliya garayn doono halka sidoo kalena uu sheegay raila odinga in dadka ehlada qaraabada markaasi la gaari doono kuwa markaasi ka dhinteen halkaasi ayuu ka hadlay sidoo kale sheegay inay dantooda iyo sidoo kale dadka kenyaanka ama shacabka ay u dhinteen si ay markaas uga dhiidhiyaan ugana hadlaan xaalad adag ee markaasi ku jiraan laakiin waxau ku sheegay in si wuxuu xushnimo ah loola dhaqmay iyadoo dastuurka dalka uu qooyxayo uuna dhigayo in shakhsiga uu dibadbixi karo si nabad ah isagoo markaasi dhibaato iyo burbur markaasi geysanin inkastoo uu sheegay in ciidamada booliska waa dhegeystayaal isku inkastoo raila odinga u sheegay in si qaldan loo adeegsaday iyadoo ciidamada booliska ay intood badan isku soo jeedinayeen dibadbaxyada oo sidoo kale ay ku tuurayeen sunta dadka ka ilimiysaysa sidoo kale xabadaha nool taasi uu ku sheegay inay markaasi xeerka biniaadinimada ay ka baxsan tahay qaarka wuxuu ku sheegay qaarkood in markaasi si xun qaarkood lagu laayay dhegeystayaal sida raila odinga maalintii shalayto uu ku tilmaamay hadalkiisa waxa uu sheegay in hadda waxyaalaha markaasi danta kenyaanka u jirta ay ka shaqeyn doonaan sidoo kalena ku dadaali doonaan sida xal ugu jirta dhammaan kenyaanka wuxuuna sheegay in markaasi haddii isbedel laga waayo dowladdan markaasi dib aysan u laaban doonin sidoo kalena ilaa heer ilaa waxay markaasi ka tabanayaan ay ka gaaraan sida uu maalintii shalayto ku sheegay dhegeystayaal waxaa dhegeystayaal la leeyahay durba in markaasi la dareemay lacagtii la doonayay bishan inay soo gasho lacagta salariga mise mishaarka dhegeysta ee dowladda dhankeeda waxaa laleeyahay waxaa durbo ay ku bilaabatay macaalimiinta iyo qaar ka mid ah dhegeysta shaqaalaha ee civil servant oo kuwa dowladda u shaqeeyee ayaa waxaa laleeyahay durbo waxay ku bilaabatay lacagtii ay sugayeen in loo kordhiyo in markaas laga sii jarayba qaar kale sida wargeyska saaka bogiisa sideedaad oo qorayo macalimiinta maalintii shalayta hele lacagahooda mishaaraadka iyadoo markaasi sugayeen in loo kordhiyo sidoo kale wax loogu daro balse waxayba la kulmeen ayagooba lacagihii wax laga sii jaray ama ay markaas la imaatay waxda markaas shaqaalaystay macalimiinta t s c waa teacher service commission taasoo markaas sheegayso ama ku sheegeen inay tahay new deduction ama lacagta jarad cusub oo markaas ay soo kordhiyeenba guddiga mashaaraadka waa guddiga mashaaraadka ee markaas u qaabilsan dhegeystayaal qaybta macalimiinta t s c waana horaan markaasi macalimiinta looga ballan qaaday iyadoo wadahadallo markaasi dhinacada kala duwan ee dowladda iyo waxbarasho waa dowladda waa qaybta wasaaradda waxbarashada iyo xubnaha markaasi naag naat iyo kuwa kale kubeed ay markaasi heshiisyo kala duwan ku gaareen in wax lagu lagu qabto loguna looguna taro ama lagu deeqo lacaga markaasi kordhis ama promotion aa dhegeystayaal macalimiinta taasoo hadda markaasi bishan ee aada rajadooda u weyneed ee ah in wax markaasi lagu garo sida balan sida ballanqaadka ay ka ahayd dowladda laakiin shalay ayay sidoo kale la kulmeen ayagoo lacagaa laga jaray dhegeystayaal wargeyska wuxuu sidoo kale halkan qoraya dhegeystayaal iyadoo si toos ah maalinta dabcan maalinta britos loogu dhawaaqi doono qorshaha ee markaasi sanad maaliyadeedka labada kun saddex iyo labaatanka ah ee muranka faraha badan dhalisay dhegeyst hadda maxkamadda sare waa maxkamadda ugu sare taal kadib markii gabadha maxkamadda ugu sare maada koome ay soo saartay saddex garsoore ah oo markaasi dhegeysanayo eegayo ama eegi doonaan sida markaasi dastuurka wax uu ka qabo iyo weliba in markaas markaas dhaqangeli karto iyo sidoo kale in dadka iyaga markaa sidoo kale iska kaafin karayaan lacagta canshuuraha ee markaasi kordiska taxationka ee hadda xukuumadda markaasi qalinka ku dugtay baarlamaanka marti dhegeysta wasiirka maaliyaddana uu ku dhawaaqay ama ka hor akhriyay baarlamaanka waxaana markaasi la doonayay ama inay dhaqangasho kowda bishan hadda socotay ee julaay inkastoo laakiin halkaasi maxkamadda la geeyey taasina maxkamadda sheegtay inaysan dhaqangeli doonin laakiin arrintan hadda markaas isku hayso canshuuraha waxaa ka mid a dhegeystayaal house levy ama canshuuraha dabcan guryaha markaasi laga jarayo hal dhibic shan boqolkiiba qof waliba shaqaale ah oo markaas laga jari doono sida markaas loogu qabxa waa guryaha loogu kabo waxaa sidoo kale ka mid a dhegeystayaal shaqaalaha oo markaas iyagana boqolkiiba soddon iyo shan ilaa iyo boqolkiiba soddon iyo laba markaas waa boqolkiiba soddon loo kala jari doono lacaga kuwa markaas tirada badan qaadsa waana lagu dhaqangelin kara dhegeystayaal waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal shidaalka ayaa sidoo kale kamid ah boqolkiiba sideed ayuu taagnaa halka ay hadda gaarsiiyeen xukuumadda jirto sidoo kale lagu qordhay ama lagu qoray sanad maaliyaedka dhegeystayaal ee lagu hor akhriyay baarlamaanka madaxweynahan uu qaranka ku duugay lix iyo toban boqolkiiba waxyaala fara badan ee markaas la eegi doonaa iyo weliba dhaqaalaha ee g d p-ga ee wadanka markaas inay hadda heerku heerku taagan yahay markaas inay isqaabili karto dowladda ama inay iswadi karto ayaa markaas la fiirin doonaa dhegeystayaal iyadoo go-aanka madambeysa maalinta berinta laga soo saari doono dhegeystayaal in arrintan ay sii socon karto waa cashuuraha cusub dhegeysta inkastoo hadda qaarkood la sheegayo in ay durbo ee xukuumadda ku bilowdayba jaritaanka dhegeysta laakiin waa la eegi doona ayaa laleeyahay waxa markaas isbedel ku imaan karo iyo wax markaas arrintan sida ku dhaqangeli karayso inay si sax tahay inay sidoo kale sharciga waafaqsan tahay qaar ka mid ah asimiyo kuwa kasoo jeeday sharci ayaa geeyey maxkamadda kuna sheegeen inay sharciga baalmarsan tahay sidoo kalena waqtigan hadda waqtiga aan la joogin iyadoo dhaqaalaha wadanka uu aada u hooseeyo sidoo kalena sixirbar xoogan wadanka ay ka taagan tahay kuna sheegay in hadda laga doonayo maxkamadda sida nidaamka saxda ah ee wax kaga badasha arrimahan wiilka uhuru kenyatta kadib dhegeystayaal ciidamada ciidamada booliska ay gurigaasi tegeen kuna sheegeen in qoryo aada u tiro badan ama risaas iyo qoryo halkaasi aada u tiro badan ay ku haystaan reerka qoyska uhuru kenyatta uhuru wiilkiisa ayaa marka hore wejiga koowaad maalinta shalayta ku guuleystay in qoryihiisa ama hubkiisa dib loogu soo celiyo dhegeystayaal sida markaasi hadda uu sheegayo waaxda d c ida ayaa baaritaano markaasi ku sheegtay in lagu sameynayo iyadoo lagu sheegay qoryo tiro badan in halkaasi ku jira laakiin waxaa arrintaas iska diiday madaxweynaha waa madaxweynihii hore dalka uhuru kenyatta kuna sheegay in qoyskiisa hadda la bartilmaameysanayo laguna bartilmaameysanayo arrimo markaasi aan jirin waxaana uu sheegay in qoryaha markaas ay haystaan keliya lix hub oo markaasi kuwo iskugu jira bistoolad iyo kuwo markaasi qoryahan dhegeysta ak ama kuwa yaryar dhegeyste oo markaasi ay u sheegay inay ku ugaarsanayaan ama ay ku ugaarsadaan ama sidoo kale inay arrimo kale iskaga wataan sida uu ku tilmaamay madaxweynaha waxaana uu madaxweynihii hore dhegeystayaal waxaana hadda uu sheegay in markaasisan hadda xaaji idan lagal dabcan la gelin karin arrimaha ku aadan hubka ilmaha dabcan ilmihiisa ay haystaan waxaana uu sheegay inay qaatee markuu xilka uu ka degay oo markaasi xilwareejinta uu sameeyey ayuu hubkaasi loo sharciyey ama sharciga ay ku qaateen sida uu ku tilmaamay uhuru kenyatta laakiin horaan xukuumadda weliba ciidamada booliska ayaa markaasi sheegeen in hub aada u tiro badan ee halkaasi ay ku jiraan oo la gaarayo boqol kun u dhaafhayo waxaana sheegeen in hubkaasi halkaas aysan kusii jari doonin iyadoo si kelisa halkaas ay ku tegeen waxaana madaxweynaha waa madaxweynihii hore wadanka u sheegay in qoyskeeda cabsi la gelinayo sidoo kalena burbur la doonaya in dabcan la burburiyo iyadoo uu sheegay in hooyadiis mangina laga qaaday ilaaladii markaasi lixdan sano ilaalin jireen ilaa hadda waa sida uu sheegay madaxweynaha waa madaxweynihii hore dalka uhuru kenyatta hadda maxkamadda ayaa markaas u ogolaatay in qoryahaasi dib markaas loogu celiyo sidoo kalena ay sida sharafta leh markaasi loogu taageero dhegeystayaal ama ay loo- loogu ogolaado idaacadda star f m codka gobolka waqooyi dhageysanaysaan dhammaantiin meel walba joogtaan is walbana dhageysanaysaan bal saaxiibada qaadka telefoonada iminkan hansiisa kuwa berisan kusoo kakiceen eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal ka war deegaanka tuulada qaryadaad ku sugan tahay waa sidee maxaa la hadalaya maxaa ka cusub maxaa isla dhex maraysaa dhegeysaha qadka telefoonka ugu hore saaka noo furaya suux wanaagsan soo dhowow waan ku salaamaya haye
bakar Waay,
rashiid ibraahim bamwaane ka waran rashiido pumani
waa la fiiciyay walaal nabad baa jirta qabow yar baa jira mogo iskuullada waa loo dareeray shaqo waa loo dareeray joog waa fiican yahay aad baa loo fiiciyay walaalkay haye
otherwise waan ku salaamaya adiga beenta cadde iyo daahir maxamuud dhaqane shukran aadku ka baxay dhegeystaha si xigaa kale qadka telefoonkan siiyo saaxiibayaal suux wanaagsan iyadoo goorona warkii aada maqli doontaan hadduu eeba hayno laakiin dhegeystaha qadka telefoonka suux wanaagsan soo salaamu dhowow calaykum wacalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu saaxiibo waan kaa nahay maasha allah waa maxamed tawane gaarisa dhikabure ka waran dhekabure saaka maxamedow
alxamdulilah aad baa loo fiican yahay jawiga wuu degan yahay maasha allah haye
aad iyo aad baan ku salaamaya dhegeystayaasha dhammaanna waxaan leeyahay sucda idin waxaan haata buura xagar gabar la yidhaahdo deeqa haaruna waxaan ku leeyahay gurye saaxib yaasnid star f m suux wanaagsan soo dhowow halo halo asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu wacalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu
waa saciid cabdullah wajeer saaxib siciid awajaar ka waran alxamdulilah rabilcaalamiin wajeer xaafadaan ka joogo maasha allah haye wax walba insha allah subxaana wataala watagadar ay ku kala socdaan maqalka idaacadda star f m waa heersar maasha allah si fiican aan u begto wargeysada aada iyo aad dhanka hadaleyntu waa un ninkii wadanka hogaamina ruuto ka horreeya xushmad darro lagu hayo haye walahi waa ruuto arrintaasaa ka fiirsadaan leeyahay waxay ku keeni kartaa sumcad darray ku keeni kartaa sumcad xumo ay ku keeni kartaa haye magacana waa kaa leyn kartaa waxaan leeyahay ninka booskaada dhaan jira xushma iyo ka leexaan leeyahay waa inta isu wajeela tailow dhinkaa wajahan leh shukran siciid mahadsan yahay wajeer xigaha qaladka telefoonka hasiiya star f m soo dhowo walaal magacaaga
yusuf bakar dadku salaam Shukran.
waa soomali magaalada mandheera joogo haye ka waran maneira
maasha allah haye
waan islaamay dhegeysta dhegeysta dhammaan waan salaamaya Ah, shukran adana waan ku salaamay wasnid star f m soo dhowow halo star f m salaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu cabdiqaadir gaaris ka waran cabdiqaadir oo gaariso nin ana meeshan ku waabariistay iyo magaloon soo dhex wareegay waan baka laheel alxamdulilah waxaa ma arkin laakiin niba maalmaha cabashaa yar jirta dadkii tuulooyinka baadiyaha deganaa haye niman dhagaxyo qotaan oo godad qoqodayaan oo dadka dhulkoodii intay u imaadeen ay qodeen bay haddana kaga soo tegaan iyagoo ka duubin balkan chipstock waxaan dhagaxan ay qurtaan haye dadkii xoolihii bay kaga daadanayaan ilmihii yaraa waa ku daadanayaan waa dee godkiina marka hore muuqodnaan ayagaa imaaday faa'iidana laguma qabo dadkii meesha deegaanka degan wax faa'iiday siinayaan male ha kamana duugayaan kamana duugayaan haye
wakaa nooc cilladaasaa jirtaa bal in lagu baraarugo oo la sheegaan rabne shukran saaxib mahadsanid star f m subax wanaagsan soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed bilow ku sugan countiga wajeer alxamdulilah ilaahay fadhigiis intaan ka warqabnaa Ah, xa- xaaladda okay waayo wax dhibaato oo taagan ma laha ilaa ilaankan maasha allah Eh, hadda ammaanka waxbarashada ganacsiga dhammaan howlaha way kala socdaan ilaahay fadhigiis maasha allah waxaan leenahay wadankan allaha noo xasiliyo insha allahu aad baan idin salaamaya bahda star f m iyo dhegeystayaalka waqooyi bari meelba joogaan ama guud ahaan dalka kenya ilaa soomaaliya soomaalida dhammaan meelay ku sugan tahay aad baan idin salaamaya subax wanaagsan dhammaan star f m
xigaha kale qadka telefoonkan si eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin saaxiibayaal dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan siinaya star f m soo dhow walaal magacaaga star f m soo dhow walaal magacaaga haa walaal waan ku salaam shukran
waa bashiir cabdi jooganaane haye
alxamdulilah yusuf waan fiicaana maasha allah sa
nabad baan ku waabarisanay banaani wax hadalhayna ma jirto alxamdulilah waa la fiican yahay shukran star f m subax wanaagsan soo dhow walaale ku salaam walaal ada iyo dhammaan dhegeystayaasha waan salaamaya shukran
waa kaa
mahadsan yahay xigaha qadka telefoonkan siinaya star f m soo dhow subax wanaagsan waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaalo waxaan nabad baan ku barin waxaan joogaa meel la yidhahda raaya oo gaarisa u dhow raayo ka waran
alxamdulilah walaal waa fiicannahay alxamdulilah nabad baa lagu waabariyeystay inta aan ka arkay haye
marka hadalhaynta anada waxay u badan tahay lacaga abaar oo la qorqoray baa anihu aada culays nooga haystaa oo ayaa ka sugayseen
waxaan ka sugaynay bangiga arrimo nagala shaqeeyo oo xagga dawladda iyo waxaasaan ka sugaynay bacda lacagihii baa aada noo xoogaa cillad weyn nagaga haysataa
lacagti may soo baxday mise waxa aad sugayseen waaye weli
way soo baxday sii noqo soo noqo sii noqo soo noqo sii noqo soo noqo baa nagu dhacday maxay tahay waxaa re- reereebayo haysto
ma ogi lacag waa la jecel yahay ma ogi ma ma ninka eh, noo haya eh, computerka noo hayaa naga reebanhayo ma ahe ma kor bay ka imaani waa kala garan laara asaga muxuu nii leeyahay
isaga wuxuu leeyahay eh, wa- bal soo noqdo wax yar baa dhimane
laakiin lacagti way taallaa
lacagta way taallaa qaar ma dad qaar oo qaata ma jiraan
haa bil baanu bil baanu sii noqonayo soo noqonaynaa dad qaar oo qaateen ma jiraan haa lamber one iyo lamber two bay kala tahay lamber one way qaadatay marka xoogaa yaroo lamber one kasoo haray baan ahayn
oo tuugii la weli ma la gaarin
kuwa isagu lama gaarin ma oojis lama qabanin
waa tahay aad baa umaasan tahay star f m soo dhow walaal magacaaga soo nabad ma jirto saaka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow waa macalimow yuusuf xagar dheeri waaye malaa'ika ha ku dhawaato aabba xawbariga intaa ka warqabtid nairobi alxamdu lilah aabbo nabad baan ku soo kacnay ardaydii xoolihii takaasidii waa isdaba marahayaan waa la xamaalinhaya ilaahay deeqweyna ma garata abow sax intii bogta allah caafiyo intii caafimaad qabto allah u ziyaadeeyo intii wax qabto allah u barakeeyo intii wax qabin wax baraka qabo allah siiyo abow ma garata aamiin shukran xigaha khadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow waan ku salaamayaa magacaaga asalaamu xuseen ibraahim lafey lafey ka waran
waa fiicana alxamdulilah maxaa hadal haysaa reer lafey waree lafey barwaaqa kusoo kacaan alxamdulilah waa iska fiicana shukri lilah haye adiinoo ku salaama barada alxamdulilah dhegeystaha khadka telefoonka u dambaan siinayaa star f m soo dhowow
halo oo ku salaamayaa soo nabad ma jirto walaalahaa nabadaa jirtaa haye ka war xaafada ku sugan tahay walaal waxaan ku suganahay gobolka tanarifa ceelraar ceelraar ka waran ceelraar maasha allah waa la iska fiican yahay xoolaha si fiican ku dareen waaga alla ilaahay si fiican noogu barisay waan iska ladanahay alxamdulilah cawabariga wuu ku wanaagsan yahay haye
maasha allah waan fiicannahay
aad baad umaasan tahay dhegeystaasi khadka telefoonka saaxib yaal dhegeystayaal u dambeeyey barnaamijka saaka diiradda waxaan ku saari doonaa saaxib yaal dhegeystayaal qoys burburay waa qaran burburay haddaba maxaa sabab ah dhegeystayaal markaan siyaabo kala duwan ayaan u kala fiirin doonaa aan u kala saari doonaa dhegeystayaal hadduu eebaha eedma bal qoyska iyo sida uu ku burburo iyo waxyaalaha markaa keena iyo weliba waxaa markaasi dhibaatada iyo dayaca halkay ka imaan karto mise ka soo gaari karto dhegeysta dabo maxaa loola jeedaa dhegeystayaal haddaba qoys ma qaran ba maxaa ay ka macnaysan tahay iyadoo dhegeystayaashaan u dhaafi doono dhegeystayaal in cid weliba aragtideeda fikirkeeda ay ka dhiibato laakiin anigana dhegeysta waxyaalo far ayaa waxyaalo ayaa markaasi isdul istaagi doonaa laakiin tani waxay u taala dhamaan dhegeystayaasha cid weliba markaasi la dhegeysanayso si aan u kala ogaano bal qofka weliba maskaxdiisa bal waxaa loola jeedo iyo waxa macnaha marka qofka uu ku macnayn karo iyo weliba qoyska wuxuu yahay maxaa qoyska halkaa heerkaas loo gaarsiy dhegeystayaal oo loo fogeeyo haddana muxuu u burburaa meesha la geeyey iyo meesha uu joogo iyo hadda meesha uu joogo maxaa kala fogeeyey dhegeysta haddii meelo fara badan aad looga macneeyey haddii qur-aanka lagu sifeeye lagu macneeyey xadiida sidoo kale lagu sifeeyey laguna sidoo kale lagu macneeyey oo meel fog qiyam iyo weliba meel adag la dhigay dhegeyste haddana sidoo kale waxaa laleeyahay qoysaska burbura waa waa qoys burburay waa qaran burburay dhegeyste haddaba qoys maxaa qaran ka dhigay bal isweydi maxaana ku macnayn karta maxaana loola jeedaa dhegeystayaal bal markaad guriga soo gasho iyo markaad caruurtaada la joogto iyo markaa gabadha la joogto iyo markaad baahidaada sidoo kale aad gudanayso iyo markii aad markaasi banaanka ama dibad joogga aad tahay iyo markaad gurigaaga joogto iyo awradaada ama gabadhaada la joogto maxaad dareemaysaa dhegeyste maxayna tahay qoyska gabadhi le meel bay horaan ku nooleed adigana meelba horaan ku nooleed maxaa hadda u noqoteen qaran barbura dhegeyste maxaa micnaheedu ay tahay dhegeystayaasha ayaa markaasi u dhaafi doona dhegeystayaal oo taasi kama geli doono laakiin waxaa markaas laga yaabaa in aad in badan ay isweydiinaysaan soomaalida maxay dowlad uga soo noq dabcan ugu soo noqon la-dahay soo soomaaliya marka laga hadlayo dhegeystayaal waa su-aal in badan dadka soomaaliyeed madaxdooda markaas ay ka guuxayso haddii markaasi qoyska uu burburay dhegeysta haddaba waa maxay sababtu iyadoo ay markaasi jiraan siyaabo kala duwan oo markaasi loo macnayn karayo sababto ah haddana waxaa jiraan mid ka mid ah dhegeystayaal in sababahaasi laga yaabo dadka qaarkood aysanba u arag inay markaasi dowladnimada qayb weyn markaasi ka ahayn marka loo fiiriyo dhanka qoyska dhegeysta waa dowlad markaasi badan waa dabcan waa dowlad markaasi xiriirsan dhegeystayaal sida ilkaha u xiriirsan ayaa laleeyahay marka ay imaato qoysaska waa ama qoyska ileen waa qoys max waliba markaasi isku dulqaadan karo sidoo kale wax walbo oo markaasi isla soo darsanaya iska difaaci kara dhegeystayaal waa marka loo fiirinaya dowladnimada dhegeysta waa dowlad markaasi adag albaabkiisana adag oo sidoo kale aan la soo geli karin ninka ayaa loo tilmaamay dhegeystayaal in uu qa- u kala qaybsamo dhegeystayaal taliyaha ciidamada dhegeystayaal mise abaanduulaha ciima- ciidamada dhammaan ee markaasi qalabka sido oo marka laga hadlayo dhegeystayaal qoyska oo markay tahay masruufka mishaaraadka dhegeystayaal wax waliba markay dowladda ay bixinayso asagana qoyska ayuu wax waliba ka bixinaya oo wax waliba markaasi ka bedelaya oo waliba mar walba ka fikiraya sida markaasi madaxda ooga fikirto sida dowladda iyo waxyaalaha xilka markaasi ay hayaan laakiin taasi waa dowlad tanna waa dowladda guriga dhegeystayaal waa qaranka marka laga hadlay ama dabcan dhegeysa waxaan markaan ka hadlayna raalli hada qoyska hada sababahaasi ayaan u furin doonaa dhegeysa taasi waa burburka qoyska soomaaliyeed iyo weliba caruurta dabcan hadda noqday kuwa rajabeelay rajadoodana sidoo kale ay luntay waana burburka dhibaatada ee halkay ka imaanayso dhegeystayaal marka laga hadlayo lagu leeyahay qoys burburay waa qaran burbura dhegeystayaal marka laga hadlayo burburka qoyska dhisnaa waxaa markaasi laga hadlaya arrin aada u culus dabcan diin ahaan iyo weliba dhaqaale ahaanba waa arrin keenaysa in caruurta dayac ay dabcan ay dayacmaan barbaarinta sidoo kale ay ka dayacmaan iyo sidoo kale dhaqaale ahaanba waana arrin culays markaasi kusoo kordhinayso ehelka qoyska burburay iyo weliba bulshada dhexdoodaba haddaba sidee markaasi burburka uu dabcan u kala saameeya xubnaha qoyska dhegeysta markay imaato ilaan siyaabo kala duwan ayay markaas u kala saameyn kartaa siyaabo kala duwan ayaa markaas qoyska loo faragelin karaa siyaabo kala duwan ayaa culayse ay u kala dareemi karaan si aan u raadino dabcan arrimahaasi jawaabahoodaaan u raadinno waxyaalo fara badan aan isla wada fiirino dhegeystayaal waxaana eegi doonaa bal waxa markaasi lakala dhexlayo bal markan waxaan ku bilaabayna dhegeystayaal marka hooyada iyo weliba aabuhu kala tegaan waa labada qof ay markaa kala tegaan dhegeystayaal ee sidoo kale ay guriga wada joogaan laga yaabaa inay caruur ama ubad isku hayaan laga yaabaa ubadkaasi ama caruurta ama cunug ha ahaada mise laba ilmood ha ahaada dhegeystayaal ilmuhu wuxuu markaasi noqdaa kuwa markaasi dayacan oo kala qaybsanaan oo markaas oo dabcan kala qaybsanaan oo aan ku baraarin dabcan ku barbaarin raalli hada ku barbaarin sidii saxda ahayd ee ay xaqa u lahaayeen niyad ahaan iyo weliba noolal ahaan marka loo fiiriyo in caruurta ay ku karaan waa markay aabbaha iyo hooyada wada joogaan dhegeystayaal ee guriga markaasi ku wada nal yihiin halkaasna lagu wada ogaan karo caruurta waxay yihiin halkan ayay ka bilaabanaysaa dhegeysta nolosha taasi waxay markaasi keenwaxay taasi keenaysa ama ee keentaa iyadoo ay markaasi ka maqan yihiin daryeelkii jeceylkii iyo iyo weliba kala dabcan ay ka- ay ka kala heli jireen waalidiinta waa hooyada iyo aabbahe taasi waxaa laga yaabaa inay si weyn markaas u saamayso ama saameyn weyn ugu yeelato ilmaha mustaqbalkooda dhegeystayaal taasoo dabcan bulshadan oo bulsho ahaanna saameyn ku yeelanayso waxaana si dabcan sii weeqaysaa ama s- waa dabcan aada u sii weeqaysaa oo aragtida in markaas ilmaha aan si si habboon loo barbaarin oo dhibaato weyn u geysan karayaan naftiisa waalidkiisa iyo weliba der- iyo weliba daryeelkiisa iyo sidoo kale ka bulsho ahaan dhegeysta taasina waxaa lagu aaneynayaa ama sidoo kale lagu aaneyn karaa dhibaatada iyo xaaladaha qoyska markaas ay ku keeni karaa dhegeystayaal ilmahaasi waxay noqon karaan kuwa markaasi dhibaato u keena bulshada kuwaasi waxay noqon karaan kuwa burbur u keena bulshada kuwaasi waxay u karaan inay markaas ay noqdaan kuwa wadooyinka taagan waxay noqdaan kuwii markaasi daryeelka waaye dhegeysta lixtuugo oo dabcan ay ku dhaq- ay ku dhaqaaqaan ficilo markaasi qaldan ay noqon karaan inay xitaa markaasi dadka dhibaato soo gaarsiiyaan ama wadooyinka ay u galaan waxayna sidoo kale samayn karaan in xatooyo ay sameeyaan ama ay markaasi tuugo ay noqdaan dhegeystayaal waxay noqon karaan kuwo markaasi gabdhaha dhibaato u geeya wadooyinka u gala sidoo kalena kufsi kula kaco dhegeyste waxaa markii dambena uu ku- uu ku- uu ku dambeynaya in markaasi qofkaasi la xiro mise ilmahaasi la xiro dhegeystayaal laakiin haddii ilmaha markaas uu helo hooyo markaasi daryeelayso oo sidoo kale ku daryeelayso waxbarashadiisa waxbarashadiisa dugsiga waxbarashadiisa madaariista waxbarashadiisa dhegeystayaal iskuulka iyo kawarqabkiisa iyo xaaladiisa iyo caafimaadkiisa dhegeystayaal halka aabbaha taageero uu ku siinayo sidoo kale uu ka baqayo uu ka cabs- uu ku cabsiinayo in markaasi wax la barto sidoo kale caruurtiisa uu ka warqabo waa inuu markaasi lala socdo lala jahan qaadayo dhegeystayaal laakiin haddii ilmaha markaasi daryeel xumi ay isla soo darasto waxay markaasi imaanaysaa in hooyada warkeed war ay markaasi ka hayin aabahana sidoo kale ilmihii uu dhalay hadday tahay gabar hadday tahay lab- ama ama hadday tahay wiil inuusan markaasi war ka hayin waana dhibaatada markaasi ku keeni karta halka hooyada markay garoob noqoto mise markay kala tegaan ninka ee iyada markaasi guutadeeda xiranayso oo sidoo kalena halkaasi ay ka dhoola cadaynayso meelo kale markaasi haasaabo ay ka tegayso laakiin ogsoonow waxaa laga yaabaa in caruurtaasi ama gabadhaasi mise ilmahaasi aysan war ka hayin halkaasna iskaga tuurtay laga yaabaa in hooyada ay markaasi ladaala dhacayso oo sidoo kale lala dhibaatoonayso ilmahaasi dhegeystayaal aabahina sidoo kale warkiisa badaa waana dhibaatada iyo xaaladaha markaasi keeni karto xitaa hooyada markaas markii loo fiiriyo dhaqanka ee markaasi qaldan ee laga yaaba in ilmaheeda marka uu hooyadiis arko ilma- waxyaalo qaldan markay samaynayso in markaasi uu niyada uu rajabeelo uuna is- meel fog iska fiiriyo arko in markaasi noloshiisa uu sidoo kale uu ka gablamay ama sidoo kale noloshiisa uuba ka dhacay dhegeys shaqsigaasi waana ilmaha marka imaanaysa dhegeystayaal lagu leeyahay waa ilmaha markaasi in daryeel adag la siiyo waa in markaasi kalkuulin adag la siiyo waa in markaasi kawarqab adag la siiyo waa in aabbaha taageero xoogan uu siiyo dhegeystayaal markaasi ay hagaagayaan qoyska laakiin haddii markaasi burburka uu ku imaado qoyska waxaa leeyahay meesha ugu hore ee dhibaatada kasoo gaari bulshadana sidoo kale ay kasoo gaari waa ubadka dhegeystay ubadkaasi ayaa marra way ficnaan karaan marra way xumaan karaan dhegeysta laakiin waxaa intooda badan loo badiyaa inay markaasi ay xumaadaan haddii hooyadii gacantiisa uu ka baxo ama haddii uu ka baxo aabihii dhegeysta daryeerkii ugu wana ugu wanaca laga do- aga- laga- laga dooni lahaa inuu markaasi ku abaabiyo ama sidoo kale uu siiyo caruurtiisa dhegeysta waana dhibaatada hadda markaasi taagan ee ilmaha haysato dhegeystayaal waxaana lagu leeyahay qoys burburay waa qaran burburay taasi ayaa ka mid tahay dhegeysta dhibaatada iyo xaaladda markaasi keenayso hooyadu waa dhinaca labaad ee markaas ugu nugul saameynta burburka ugu yaraan laba sababood owgood kow hooyadu si gaar ayay markaas ugu nugushahay lahaanshuhu qoyska waa qoyska buuxa maadaama ay aas-aas u tahay qiyamka qoyska iyo weliba muj- waa mujtamaca laba waa dulqaadka iyo weliba ay u leedahay howsha caruurta owgeed howshaasi iyada ayay markaasi kasoo fakataa taasoo marar badan keeni karta ama keentaa inay xataa keligeed ilmaha korin karayso taasi waxaa inaad waxayna tusinaysaa ama ina tusin karaysaa hooyooyinka badan oo maalintii oo dhan suuqata suuqyada taagan dhegeysa si ay markaasi keligooda u dabcan ugu dhabar adeegaan sidoo kalena oo meel uga soo saaraan nolosha ilmahooda dhegeystayaal waa hooyada iyo kaalinteeda waxay markii dambe waayin doonaan dhegeystayaal ay meel cillo markaasi ay ku imaan karta xaalad adag markay la kulanto ilmihii oo markaasi garabla ilmihii oo dabcan dabcan garab la siinaynin iyo sidoo kale ayadoo ku rafaahsan halkan ayaa markale dib ugu noqonayna dhegeystayaal waxaa leeyahay hooyadu si gaar ayay markaas ugu nugushahay waa lahaanshaha marka laga imaado qoyska inuu dhismo qoyska inuu si- sidoo kale sii baraaro qoyska inuu sidoo kale taagnaado qoyska inuu sidoo kale qiyamkiisa qoyska iyo weliba mujtamaca markaasuu ka dhex muuqdo waxaa ho- dabcan hormuud u noqon kara hooyada hooyada waxaa laleeyahay qoyska siday rabtay ka dhigi karaysaa haddee doonto way wanaajin karaysaa haddee doontona ma wanaajin karayso oo way kala dhantaali karaysaa mise lugta ay ku dhufan kartaa dhegeystayaal wixii markaasi maskaxdeeda ka maagto ayay samayn kartaa laakiin haddee u jeeto mustaqbalka fog ee markaasi hiigsiga ee caruurta ay dhali doonto iyo caruurteeda halkay gaari doonto iyo weliba magaca ay yeelan doonto iyo weliba ubadkaasi laga yaabaa inay wax badan u tari karaan xitaa magaceeda meel fog ay gaarsiin karaan caruurta laga yaabaa ninka xildhibaanka maanta aad maqlayso iyo ninka madaxweynaha aad maqlayso iyo ninka ra-iisul wasaaraha aad maqlayso iyo sidoo kale ninkan wakiilka m c a aad maqlayso dhammaan waxaas hooyaa dhashay maantana waxaa laga yaabaa dhegeyste ee dabcan xildhibaanadaasi mise gabanarada mise senatarada waxaa laga yaabaa dhegeysa haddaad ogeen in waagii hore dhibaato ay caruurtaasi kusoo korisay laakiin intooda badan dadka aysan ka warqabin dhabar adeeg badan ay samaysay iyo qoyskii ay adkaysay kadibna maanta waxaa waa dabcan ayadaa la hoos joogaa oo laleeyahay bal wiilkaada nola hadal xildhibaanka lala hadal waxaa ilmaha shaqaha noogu qoro sidan haloo sameeyo ilmaha fiisa laga- ha- dabcan ha nooga bixiyo waxaa taasi dareemi karaysaa dhegeystayaal tusaale keliya aan kaaga soo qaadanaa dhegeyste in hooyada wax badan ay qaban karto ayna bedeli karto waxaana laleeyahay haddii markaasi ay qoys uu burburi karo dhegeyste waxaa hormuud ka noqon karaa koow waa hooyada oo markaasi sidee doonto ay ka yeelan karto hadday tahay wanaag ay ku wadi karta hadday doontona wadaag ku- wanaag kuma wadi karto oo waxay markaasi maskaxdeeda ka magto ayay ka tusaysaa halkan ayaa markale dib ku noqonayn aan dib ugu noqonayna dhegeystayaal waxayna su-aashan arrintan taallaa sida markaasi hablaha hadda joogaan aysan dabcan aysan u fahansanin qoyska sidoo kale ay qaafil oga yihiin arrimaha qoyska markay imaato sidoo kalena aysan waa arrimo cilmi ee u durugsan aysan ka fahansanin markay imaanayso gabar waxaa arkaysaa dhegeyste markay imaanayso burburka qoyska intooda badan ma fahansano waxay ku leedahay aniga ayaa dabcan adi- dabcan ma anigaa ugu horeeya gabar garoob ah ama gabar carmal noqoto ma anigaa ugu horreynaya waxay marka waa dabcan intooda badan jawaabaha ay bixinayaan oo markaas u muuqato inay hal- in hal fikran ama hal aqli markaas ay ka wada siman yihiin ama ay ka wada leeyihiin laakiin gabar ma arkaysid leedahay aniga gurigeyga aan qabsanaya noloshan ayaan rabaa inaan meel fog ka gaaro ilaahay idinkiis qoyskaas ayaan rabaa inaan wax badan aan markaas ka qabto kana bedelo dhegeystayaal qurxin karaya ilmahan quruxda badan aan dhalay aan sidoo kale toosin karo waxbarashadan aan ku dadaali kara dhegeystayaal taasi ayaa laga doonaya gabadha in marka hore maskaxdeeda ay ku qufusho ayna sidoo kale ku aba dabcan maskaxdeeda ku- ku dhejiso si ayban maskaxdeeda san oga bixin dulqaadka ayaa sidoo kale ka mid ah in markaas ay u lahaato howsha ca- dabcan gurigeeda howsha reerkeeda he- howsha qoyskeeda inay markaas dulqaad adag u yeelato xaalad waliba oo ay markaas la soo daristo ilaan xaaladaha dunida way isbedbedelaan mar waxaa laga yaabaa in barwaaqo ay kusoo mar- ay kusoo marto marna waxaa laga yaabaa in markaas xaalad adag ay kusoo marto oo la- laga yaabaa dhaqaalaha xumaaday ee qoyska in dhibaato xoogan ay u keeni karto mararka qaar ee gabadha ee u dulqaadan wayso laakiin hadday markaas u dhabar adeegto iyo xaalado kale markaas ay samayso iyo weliba nolol kale ee markaas nolosheeda wax ku- ay ku maareen karayso ayaa laga doonaya si wax oo- ee nolosha wax oga qabato balse aysan u kala dhantaalin una raadinin una hanqaltaagin shaksi kale oo markaas nolosheeda waxba aan ka bedeli karin dhegeysta balse balse qofka laga doonayo gabadha ama hooyada in nolosha marka hore ayada wax ay ka bedesho xitaa haddii markaas nolosha adkaato in ay wax un samayso dhegeystayaal waa arkaysaa hooyooyin fara badan ayagoo qoysaskooda markaasi maareynaya caruurtana iskuullada ka baxsanayo caruurtoodan u dada- u dadaalaya sidoo kale cas- isbitaalada ama markay xanuunsana aan qof kale shakhsiyaad kale aan u baahanaynin waa intooda badan hooyooyinka suuqyada ku sugan dhegeystayaal oo suuqa markaasi khudaarta joogo suu- suuqa caanaha joogo suuqyada markaasi hilibka jooga dhegeystayaal oo k- hooyo weliba aad arkayso inay xarbinayso gabar walba waxaa arkaysa xarbinayso ayadoo d- laga yaaba dalaba da inay dhashay oo mar dhow lasoo guursaday ayaa haddana maxaa ham- hamigeeda iyo weliba yoolkeeda ah sidii markaasi reerkaasi ee wax uga- ugu qaban lahayd uuna tari lahayd meel fogna gabadhaas u gaari lahayd marna fikir- fikirkeeda iyo maskaxdeedana kuma soo dhacayso sidii ay dabcan qoyskaas ay ku burburin lahayd balse waxaa keliya ka go-an siday ku horumarin karto dhegeystayaal waa howlaha markaasi hooyada lagu leeyahay marna qoyskaasi way hagaajin kartaa marna way dumin kartaa dhegeystayaal marka lagu leeyahay qoys burburay waa qaran burburay dhegeystayaal adigana qeybaha dambe ayaan fursada kuu siin doonaa bal qodobada markaasi inoo harsan dhegeystayaal aan balan isla fiirino ee ku aadan haddaba qoys burburay waa qaran burburay dhegeystayaal iyadoo saaka macno fara badan aan kaga sugana dhegeystayaasha mase kaga fadhina dhegeysan waxaan soo eegna bal hooyada iyo kaalinta markaas ay ka qaadan karto qoyska markii laga hadlay caruurta iyo sidoo kale dhibaatada iyo xaaladaha iyo mu- weliba mushkiladu waa mushkiladaha faraha badan ay la kulmayaan hooyada dhegeys walaan ka soo hadalna bal markan aan fiirino bal aabbaha waxaa asagana markaasi wakhtigan la gudboon yaa wakhtiga dabcan waqt- waxaa waxa laga hadlayo qoyska iyo kaalinta uu kaga jiro waxaa la arkaa waxaa la arki karaa in aabbayaasha reerkooda ama reerkooda si fudud markaas u burburay ee markaas ku- dabcan ka dambeeyaan waa segseeg oo dabcan waxaa segseeg loo yaqaano dhegeysan iyo weliba saaqinimo iyagoo markaas noqda kuwa noloshooda ku go- dabcan ku kooban tahay raadinta waa mijin qaad dhegeyste waxaa loo yaqaano dhegeysta waa dhibaatada iyo burburka iyo waxayla hadda markaas intooda badan dhegeystayaal ku badan qoysaska maanta ka taagan weliba kuwa soomaalida iyadoo dulqaadka uu ka dhammaanayo iyadoo sidoo kale ragnimada ay ka dhammaanayso iyadoo weliba kaalintii markaasi laga doonayo keli maaha kuwa mijinta ama qaadka raadsada dhegeystayaale xitaa kuwa markaasi dhallinyarada ah oo markaasi lo- intooda badan hata lagu tilmaamay inay yihiin kuwa khayrulmas-uuliyi mas-uul waa dabcan khayrulmas-uuliyiin oo sidoo kale kaalintooda reerka markaasi kasoo bixi waaya dhegeystayaal waa kuwa ugu roone waxay markaasi intooda badan ay culeys dhaqaale ah markaasi dheeraad ah intooda badan reeraha ugu burbura dhegeystayaal asagoo wax weliba reerkiisa ku maareen karo kuna masruufi kara dhegeystayaal dulqaad la-aan ayaa markaas intooda badan hadda lagu aaneeyaa in ay intooda badan u dulqaadan karin qoyska guud ahaan xubnaha qoyska ama qoyska dume dhegeyska midkooda kuma noola niyad sami dhegeysta inta badan waxaa laleeyahay guud ahaan intooda badan kuma noola niyadsami dhegeyste qaran ahaan jiritaan qoysas markii laga hadla nooca ahi waxay markaasi la macaan tahay qaran aas-aaska ee bulshada uu ku jiro markaasi tafaraaruq iyo weliba farxad markii loo kala qaado dhegeysta waa kala qaybsanaanta iyo farxadda marka laisku barbardhiga maxaa markaasi qofka u macaan marka qofka labada qof oo iyagu guriga ku wada nool yihiin caruurtooda sidoo kale ay maareynayaan reerka halkaasi weliba markay qofka uu keligiisa yahay oo oo xaaladda markaas ay ku adag tahay laga yaaba qofka inuusan fahmi karin markay dhibaatada iyo xaaladaha wakhtiyadan oo kale ay imaato ama laga- la kala tega dhegaystayaal in dhibaato xoogan labada dhinac qoysaska ay kala kulmaan xaaladaha sidoo kale qoyska waxaa ka mid a dhegeysta waxa burburka ku keena dhegeystayaal ama dhibaatada ku keena qoysaska burburay waa qaran burburay dhegeystayaal adigana sidoo kale waa inoo macnayn doontaaye waxaa ka mid a sodohda dhegeystayaal oo intooda badan faragelin mararka qaar ku hayso qoyska oo sidoo kale waxaa u aragta gabadha siday wax u dha- u wado inay sidoo kale u- ayada sida u aragto ama sida ayada rabto ayay markaas jeceshahay sodohda in gabadhaasi ay ku qabato laakiin haddana ogow bilaadanka isku mid ma aha waxaa laga yaabaa gabadhaasi waxay adigaad fahansaneen inay sidoo kale ayada fahans dabcan waxaa fahansanta inay ayada fahansaneen intooda badan laga doonayo sodohda in markaasi ay u dhimriyaan sidoo kalena ay gabdhaha ka dhigtaan sida gabdhahoodoo kale laakiin taasi intooda badan ma dhacdo waxaa intooda badan dhacaa in markaasi la kala geeyo goy- qoyska oo wiilka iyo sidoo kale gabadha intooda badanna waxaa u badan hablaha ama sodohda dhegeystayaal ee mar weliba ay ku dhex jirto sidoo kale mar weliba ay kala goynayso xa- waa qoyska ee mar waliba ka ka dhex shaqaynayso waa dhibaatada iyo xaaladaha markaasi mugdiga gelin kara qoyska markay imaato dhegeystayaal burburkana uu ku imaan kara dhegeystayaal iyadoo gabadha u muuqato in ama iska arka iska dhex arki karto in faragelin lagu hayo qoyskeeda in sidoo kale ay- ay u- ay xornimo aysan u arkin qoyskeeda iyo weli sidoo kale in markaasi loo tashilo dhaqaalaha markaasi ninka ama sidoo kale uu u tashilo waa sida waxyaalaha markaa laga hadlayo dhegeystayaal haddiiba qoyska uusan hayin haa laakiin laga yaaba ninka intuu hayo mar weliba dhanka hadal oga imaanaya gabdhaha wiilka la dhashay mise hooyada sidoo kale wiilka dhashay in intooda badan hadal ay kaga imaanayaan dhegeystayaal oo markaas lagu dul hadlayo gabadha ama sidoo kale hadal wanaagsan mar weliba loogu yeerayo aan hal hadal aan wanaagsanayn laga yaaba gabadha mar qaar in loogu yeerayo waa dhibaatada intooda badan qoyska keenta dhegeystayaal waa barnaamijka dhegeysta xaaladihiisa barnaamijka saaka aan ku kor dabcan oga hadlayno marka laga hadlayo burburka qoyska dhisn- dabcan dhisnaa waxaa markaasi ka hadlayna arrin aada u culus diin ahaan iyo weli sidoo kale dhaqan ahaan marka laga hadlayo dhegeys waa arrin keenaysa in dhibaato xoogan ee burburka mar weliba ay ku soo badan karto qoysaska iyo sidoo kale mujtamaca ama qaryada dhegeystayaal gobolka waqooyi bari ama soomaalida guud ahaan kuwana dhegeysanaya haddaba sidee markaasi burburkani u kala qaybsamaa dhegeystayaal waa sii markaasi aan kuu kala qadqaadaye waa dhibaatooyinka xaaladaha markaasi hadda ama waaqic dhabta ah ka jira qoysaska dhexdooda halkan ayaa dhegeystayaal markaasi dhegeystayaasha oga fadhinaa bal aan ka doonaynaa haddaba maxaa xal ah waa culummada waa waxgaradka ee kale ummadda waa inay markaasi ka wada qayb qaataan xal u raadinta dhibkaasi waa in markaasi dib ah loogu noqdaa qaabka guurka iyo weliba furiinka iyadoo laga dab qaadanayo shareecada islaamka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarada sida tooska dhegeystayaasha waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa tahay dhegeystayaashan qadadka dabcan u dhaafaya bal hadalka dabcan iyadoo hadalka maanta uu yara culus yahay ama uu dhibaya fadlan raali noqda laakiin dhegeystayaasha balqaadka telefoonada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qoyska bur qoyska bur qoys burburay waa qaran burburay maxay soomaalida oo la jeedaan maxaana laga fahansan yahay dhegeystayaal sidee markaasi haddaba ha- dab- waa haddaba maxaa xal ah waa dhanka culummada dhegeystayaal waxgaradka kala duwan waa in siday markaas oga qayb qaadan lahaayeen xalna loogu raadin lahaa dhibkan waa in markaasi dib markaasi loogu noqdo qaabka guurka iyo weliba furiinka iyadoo markaas laga dab qaadanayo dhegeystayaal shareecada islaamka dhegeystayaal haddaba bal marka hore intaan taasi aan sii gudagelin maxay tahay waxaa ku macnayn karto iyo sidoo kale waxaad aad tusaale ahaan usoo qaadan karta dhegeysan markaad imaato aragtidaada fikirkaada dhegeystay qoysaska waa qoys burburay waa qaran burburay maxaa loola jeedaa maxay tahay macnaha maxaa halkaasi qoyska loo dhigay maxay tahay dhadhanka macaanka faraha badan uu mar weliba loo yeelay haddana sidoo kale intooda badan ama inta inta badan la fahmaynin maxay ninka ama ninka ragga cudurdaar oo dabcan waa ninka ninka muxuu cudurdaar oo la imaada oo sidoo kale aan munaasab ahayn sidoo kale gabadhan maxay cudurdaar oo la imaataa sidoo kale mus- munaasab aan sax ahayn waa lambarada tooska eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarka waa lambarka tooska soo dhow walaal magacaaga
xaaji roble soo dhow xaaji roolow ku salaamaya in badan shukran maasanid
waa dhuwa waa ku salaam waa guda gale haddaan guda galo waxaa waay mhm
horta guurka asalkeeda sharci ahaanta wuxuu dhigaya macnaha marka hore ood guursanay reer aan loo saamin lama macnaha lama rarabaa lii haye
marka hore horta aad guursanaysa waxaa rabaa inaad fiirsato oo meesha aad gelaysa inaad ka fiirsato aabbaha hooyada walaalka gabadha intaas dib aad u fiiriso haye
marka intaad aad fiiriso hadday ku cafaan marka kabacdi aad horta aad guurka aad haboon yahay
haye khaas khaasatan gabadha horta waa inay diin iyo akhlaaq ay leedahay ninkan akhlaaq iyo diin uu leeyahay haye
labada meesha hadaan ay oolin wax ma garanaysaa faa'iida horta meesha kama imaanaysa mhm
midda labaad waxaa waaye horta wiilka iyo gabadha ama reerka a- aabbaha iyo maamada waxaa laga rabaa wixii ayaga dhexdooda horta inaanay banaanka u bixin waa tahay taasi waa faahfaahinta laakiin sh- rooblo waxaan rabaa inaad noo faahfaahiso bal waxa macnaha loola jeedo qoys burburay waa qaran burburay
horta qaranka uu ka bilaabmaa sidiisaba haye
qoys buu ka bilaabmaa haye
qoyskana macnaha abi hooyo usu imaadeen waa aha
bal matala adiga hadda beerta markaad sabcanayso mhm
beerta waa waraabtay abuuraad qaadatay waad abuurtay markaad abuurtay kabacdi waa soo baxay badarka waa soo baxay yaambaad qaadan waad fale markaad fashay kabacdi beerka waa soo baxaa mira ilaahay kaasina daysa kaa been beerahaas marka miraha kabacdi waad kaarana waad cuni ilaa abaar hadday timaado sideed ugu bixi haye
marka horta qoorka macnaha eh, qoyska sidaas camal waa ha haye waa abuurka macnaha beertaad abuuraysid waa haye
markaad abuurtid oo tacabka si aa soo baxa maxaa dhowta waad ku nasani mhm
oo bahidii wixii macnaha difaaca ay kugu galaan haye
marka guurka macnaha tee ayuu la mid yahay ha
macnaha ma fahan aad iyo aad
marka haddii uu meesha u burburo qoyska u burburo meesha macnaha qaran dumi waayo macnaha waa reer dhan waa lagu xisaabtaba bal hadda magaaladan laba guri oo midna faaruq yahay midna la degan yahay keed ku hoynaad kala degan yahay kan la degan baad ku hoyni haye haddii meesha aad leetahay marka maxaad ku hoyni waysa waa- waa male
marka horta qaran dumi saas uu ku yahay ha sax
marka waxaan dhihilahay
waa tahay guurka horta Aha. Eh, xaaji roblow Guurka.
een, meel adag baa eh, la dhigay guurka oo sidoo kale nolosha markay imaanayso qoyska laga hadla meel adag ayaa la dhigay laakiin maxaa loo fahmi layahay haddii haddana tusaale loogu soo qaadana leeyahay qoys burburay waa qaran burburay mise dadkaas ayaa fahansaneen macnaha iyo dhadhanka
macnaha dadka ma fahansan waxaad arkaysaa Mhm.
nin maskiin oo xoolaan haysano afar naagood guursanay haye ama saddex guursanay haye toona biilkeeda ma heli kara aha,
waa mas-uul darre waxaas haye macnaha waxaa waaye qur-aanka ilaahi waa noogu sheegay wuxuu yidhi waxaan faanku imaad aba marka min anasa misra wasaraat waa rubaaca buu yidhi ilaahi sax
guursada laba guursada saddex guursada afar guursada haddaadan awoodana mid guursada hal- hashiin iskaga iska agjooga ahaa macnaha taas oo laba qaybood u qaybsamaysa haye
xagga dhaqanka macnaha cadaalad haddaadan u fali karin mhm.
oo macnaha qofka dhaqaalayn karo cadaalad fali kara haddaadan ahayn ha
waa soo geli waa sax
awoodeeda haddaadan lahayn oo macnaha aadan u qa- macnaha xaqooda aadan simin karinna way soo geli haye
marka labadaasba meesha marka kuma xasaatoona waa la guursadaa un baa la yidhi haye waa la soo sidii waraabaha la yidhi bakti b iskor faraa la sheegay waa orday marka xaggee waaba ma dhihin haye
door cidlu ma garanaysa uu ku baktay marka Mhm.
midda labaad guurka macnaha waxaa waaye lama fiirsanaayo oo waxaa waaye gabadhaba mawiilka las arkaa oo laba maalmood las arkaa macnaha arka waa la xashaqay waa la guursaday marka berri maxaa ka dambeynayna waa waa la iskhilaafay marka haye waa xiiso haye mid idaacada ka mid a meelad waxaan ka maqan lahay nin wiig kastaba gabar hor loo shubaasana
wiig walba wiig walba gabar hor loo shubaasana ama maalin walba gabar hor loo shubaasana haye
ninka asaga marka haddii uu gursado maxaa ka soo bixi kara wa haye waa xiisa shukaansi haye guurkana macnaha sida camal uu noqday aada iyo aad
marka waxaan dhihi lahay horta gabadha ha xisaabtanta wiilkana ha xisaabtama horta qofka uu guursanayay ama gabarda inuu wiilada qofka guursanaya waa inuu fiiriyaa horta Mm, sax
mustaqbalkiisa dhaqankiisa waa inuu fiiriyaa wa laakiin xaaji rolo waa maasan tahay waxyaala fara badan noo tataabatay laakiin dhan kalaa laga hadlay oo markii laga hadlayo burburka qoyska waxaa leeyahay inta badan waxaa kaalin ka qaadataa ee sodohda iyo gabdhaheeda
waxaa ii jira makase Mhm.
waxaa la yidhi soomaalia kuma amaadaa naag nin fiiri kama dhalin baa lii haye
hadalka ay tirahdo haddaad fiiriso saas maxaad u leeda aad tirahdo ha burbur baa meesha ka imaanaya laakiin gabadha hadda yarta ka waran oo sideed iyo toban jir ay tahay labaatan jir ay tahay oo waxba aysan fahmaynin intii loo dhibrin lahaa wax loo sheegi lahaa laga hoosboodo ka waran adigaa la rabaa marka arrintaa dabeecada adaa laga rabaa ninka laga rabaa dabeecadaas inuu keeno haye maxaa yeele hadda ka hor baa nin wuxuu u dhisay baa la yidhi islaan garoob wiil u dhali u dhisay haye markaasuu yidhi waxaad yeelaysaa xer buu yidhi gurigu ku xir tiir ku xir buu yidhi oo sax
marka sidii buu yeelay Mhm.
waa gurna bilaad waxay tiri waxaan anigu wiliya maartin wiliya ma maqlin waxaan dhaymayeen waxaan maxay bay tiri haye
waagi baa beriyey duqu u sheegay xeri wuu u sheegay saasaa dhacday buu yidhi fur buu dhahay fur buu yidhi haye
tukaroo timaa ku raagtay buu u guursaday oo iyu ku daray haddana dabcan waa tu ee sh- ee haasaabaha baratay oo shukaansiga baratay ahaa oo dabcan soo shukaansi baratay haye sidii buu yeelay haddana haye
wiligaa wax ma maqlin wiligaa waxaa layma sheegin waxaana guri wixii baa bilaawday haddana fur buuna duqsan hadda waagii ma ka baryana
fur buu yidhi haddana haye tii yareed tu yar buu ku daray haye
waa iska aamusay waagaa beri waa u sheegay haye wataas waa haysaa sii dayna beri
aada iyo aad habeenkii dambe markii la gaaro waktigii waxay tiri ah far buu ka qaaday mogta haye wax baad ilowdi bay tiri maxaa ka mid wer xalgaad iloobi Ay.
bay tiri waa loogu talaga ma iloobina Ah, ogaa buy haye
midda u horeysana naagta markuu horeysa horta aad guurteen waa ku tijaabin waa sax
tijaabadaas hadday ku saabsato bis waa markii meel ay kaa tuuri ah haddii aad isku difaacdana qool iyo ficil labadu waa imaan karaa ma waa sax
hagaradnimadaada ragnimadaada wixii bay tijaabin haye
dabeecadda ay ku aragtaayna kugula dhaqmi waa sax
marka waxyaalo badan baa jira arrimaha iyada baa lahaa laga firsaan dhihi shukran aada u mahadsan tahay xaji rawl maasanid idaacadda star f m codka walagu qabira dhegeysana bal xigaha kale qadka telefoonka aan siiyo bal asagana iyo aragtidiisa saaxiibka qadka telefoonka walaal soo dhowo ku salaamaya magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowo walaal magacaaga walaalkaygu waan dhow um ka nairobi magaca
umniseexa walaalkayga nasteexo codkaa sare u qaad fadlan adoo mahadsan haa waan u qaaday ma waa mahadsan tahay horta walaalkay horta adeegsayaasha dhammaan waan salaamaya ma garatay Haye.
meesha ay joogaan marka waxaa waa qodob hadda u gudub gala qusburburka horta waxaa waaye wax maxay ahayd oo hadda soo saaciday waaye ma garat haye
waxaana sabab u eh waxaa la yiri soomaali waxay ku mahadeen naagtii la furay maxayga sadimooyaal ninkii furayna maxaa lii falkiis falkiisa la ku celi magarad haye
marka horta qoyska waxaa qoys burburka la sheegaayo waa wax xanuun waay xanuun weyn waay magarad oo bulshada kusoo kordhisa waa tahay marka xanuun waxaa ku kordhisay ee nas- ee nasteexoy inaad leedahay xanuun weyn waayo xanuunka maxaa keenayaa siduu ku imanaya haddii marka hore si wanaagsan la isku guursaday oo si wanaagsan la isku afahmay si wanaagsan lagu aqalgalay si wanaagsan lagu ilmo dhalay
maasha allah maasha allah horta xanuunka waxaa keenaaya waa la isjeclaaday waa la isguursaday guurka ka bacdi haddii maxayado ilo ilaahay uu ku siiyey maxayado meesha bini-aadanka isku mid ma aha waxaa la yidhi labada ruux mid buu mid baa lagu socdaa oo lagu dhaqmaa Oo reerka uu ku dhaqmaa.
haa labada ruux haddii isku mid noqdaan waa sax reerka ma dhaqmaayo waa sax gabadha waxaa laga yaabaa inay dabcad dabcad qabin aha oo muxuu yahda waxyaalo fara badana ninka uu ebel markuu guursanayo uu shukaansanayo uu ku arkin oo markuu guriga guriga ay isla yimaadeen uu ku arko marka hadduu u dulqaadani waayo aha dhibaa ka imaanayo haye
iidri maxay aheedoo hadday u dulqaadani waayso Mm.
dhibaa ka imaanayo mhm wax walba horta wax walba horta sabarka sabarka wax ka fiican malaha marka rabti aa sax waxaa la yidhi labada ruux lahana dibi meel dibi ku dagaalim waxaa la yidhi waxaa ku coos baa ku burburay marka rabti Haye.
baa ku baaba'ay sax
dadka hadday caruur isu dhalaan maxay ahayd horta inay sabarka aad iyo aad sabarka adkeeyaan waayo ha
marka haddaad sabarka adkayni wayso ubadkaada waxaa waaye sidii cooskaas camaloo noqonaya dibi dibi maxay ahayd coosku hadduu dibi hadduu daba laba dibida is dagaalamaan cooskaa ku burburay soolama dhihin mhm
cafwan marka walaalkii horta dhibkaas faraha badan ayuu leeyahay qoos burburka wax soo koobi karmaa dhibku wata ma garat aad iyo aad wuxuu wataa waxa wataa cayaal haddaad dhishid maxay eego oo ninkan uu kaa tago cayaalkii meel uma haysid adiga daryeel ma haysatid
aha ninkii daryeel asaga daryeel ma haysto aha
wuu ka tillaabsanaya cayaalkii hooyadii ka tillaabsanaya gabadhii marka waad aragtay oo bulshadeena waad aragtay hablaha inay wixii ganacsi nooc walba ay galayaan ay ku jiraan oo cayaalka daraadiisa ay u galayaan ma garan ay u xarbinayaan caruurta
caruurta micnaha qutulyoonka Sax.
unugaan aad iyo aad siday u daryeeli laheed unugaan ay u habeen laheed nolol maalmeedkiisay raadinaysaa dhan walbay u raadinaysaa inaad aragtay kulli adiga qof waayo arag baad tahay wadooyinka waad marteen ma garat mhm hoos burburka horta xanuun weyn waayo horta bulshadeena horta saameyn weyn ayuu hadda ku yeeshay marka maxaa eh, la- marka bulshada looga fadhiyaa marka bulshadu waxaa looga fadhiyaa horta maxaaniita waxaa waa waxad maxeedoo awel hore maxeedoo qoys burburka faraha badan ma jirin waxaad arkaysaa gabar laba cayaal haysata saddex cayaal haysata dhibkaas iyada dhibaa gaaraya ninka dhibaa gaaraya marka waxaa waaye dhibkan haddana bulshada saameynay ku yeelanaysaa maxeedoo cayaalkan waxay la kortagaysaa hooyadeedoo waxba aan haysanin matalan ay la kortagaysaa bulshadii kale saameynay ku yeelanaysaa dhib ay gaarsiinaysaa waa biyo soo fatay camal waaye ma garan haye biyo hadday soo fatahaanna dhulka dhamalay halaynaayeen soo maaha mhm cayaalkan cayaal gurigood ku astuurnay ahaayeen cayaal tarbiilo tarbiyadooda ay wanaagsan tahay dhiyaaboodyahooda ay isla joogaan oo gurigoo farxad horta guri hadduu aabo joogo horta waa farxad mhm ninka garnaaya ninka kalaba mhm gurigaas waa guri isku dheelatiran oo wanaagsan oo dhan walba ka dhisan hadduu aabbo joogo aabba iyo hooyada ay isku faraxsan yihiin hadal iska maqlaayiin cayaalkaasna si fiican uu ku baarbaaraya ma garan aad iyo aad guriga hadduu qubqac qubqac ugu dambaysa haddana waa la kala tagay Mm.
marka dhib weyn waayo dhibkaas marka ayagoona wuu saameynaa bulshada kale oo ehelkooda way saameynaysaa maxaa yeele cayaalkaas waxaa dhowr xafaday maraayeen dhowr magaalay galaayeen marka eh, dhib ayaa ka imaanaya marka waalidiintaas ay stressa ku dhacaaya ilmihiina koriinkooda waa halaabay ayagana mustaqbalkooda waa ka halaabay horta wax walba sabirkay ku fiican yihiin adduunkan haddaan la sabrin wax hagaagaay malaha waxaa la yidhi soomaali laba meel laba lugood haddaan isku meel la dhigo waa in la kala roonaado hadda haddaan la kala roonin roon mhm bada shukran sabarka wax wanaagsan oo aada u wanaagsan oo qiimo badan waayo bulshada waxaan ku baraarujinaa walaalihii dhegeysanaa meel walbo gabdhaha ha iska dulqaataan wiilashana ha iska dulqaataan wax dulqaad ka fiican oo sabar ka fiican adduuniya qaraba sabarku uu fiican yahay ma garan in loo sabro qoyska muhiim ah oo saacid saacid saacid haddaad sabrin gurigaada wuu kaa burburaa wiil Shukran.
haddaad tahay gabar haddaad tahay mhm hooyo haddaad tahay shan cunug haysataa afar cunug haysataa laba cunug haysataa waa inaad gurigaas ku sabartaa waxa walba wixii ila yaraa badana wixii ilaahay ku siiba inaad ku qanacsanaataa magacaaga xasuusi gurigaada haddaad ku qanacsanayso wixii yaalla aad ku qanacsanaan wayso guri meel guri kale aad fiiris gurigaagaa kaa burburaa waxaad haysato wax alla waxaad haysato waa inaad ku qanacsanaataa Shukran, shukran.
Intaada wuxuu kuu keenan aad ku qanacsanaataa aad baa mahadsantahay walaal aad baa mahadsantahay maqashaa walaalkay magacaaga xasuusi
cabdiye cali walaalkay cabdiye cali shukran aad baa umahadsan tahay mahadsanid cabdiye aad baa umahadsan tahay xigaha kale khadka telefoonka sina dhegeysan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysan lambarada sida tooska saaxiibada uga soo qayb qaadan karaan dhegeysan qoys burburka dhegeysan heesaanka dhibaatada iyo waxyaalaha markaasi uu keenay ayaan ka hadlayna dhegeysan qoys degeys qoys burburay waa qaran burburay maxaa loola jeedaa dhegeysan maxaana hadda dadka intooda badan ay u fahmi layihiin maxaa lagu xallin karaa maxaana bulshada hadda ay dabcan ka go-an sidii markaas arrimahan loogu yareen lahaa loogana hortegi lahaa furitaanka iyo qoysaska dhibaatada hadda xaaladaha kala duwan ee dabcan lasoo daristay qadka telefoonka saaxiibka ku jiraan sina star f m soo dhowo walaal magacaaga waan ku salaamaya soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waan ku salaamaya soo dhowow abti macaan hoos burbure qaan burbure waaye kowle haye
aaban waa bresen haye hooyona waa intaal sakuurka ma wasiirka gudaha waaye haye ilmihiina waa shacabka waaye haye
waa hoos marka dawlad burburtay waaye kowle madaxweyne ku-xigeenka aaway ra-iisul wasaarihi
madaxweyne ku-xigeenka waa ilmo waaye haye marka midka kale waa dhulka marka madaxweyne ku-xigeenka waaye haye
marka walaalo arrintan beryaha socdaa la farabacaya daliihudi qadkii kaaga go-aya saaxib magaca muxuu ahaa magaca maxaa la yidhahdaa caddow caddow qadkii baa kaaga go-aya si fiican kuma maqalo aadubaa haa codkii baa ka go-aya haa meel fiican aa ku fadhiisanay kaadiya haye meel fiican ii fadhiiso waa tahay caddow uu mahadsan yahay waana tahay dhegeystaha kale qadka telefoonkan siibal asagana aragtidiisa fikirka dhegeystayaal uu ka qabo arrimaha qoyska iyo waxa markaas uu ku macneyn karo wuxuu ku sifeyn karo iyo waxa markaas looga baahan yahay dhegeystayaal qoys burburka dhibaatada hadda intoo badan ee noqotay ugu burburo qoyskii ugu kala burburo qoyskii waa la kala tegay iyo weliba waxa markaas qofka uu ku macneyn karo qoys burburay waa qaran burburay walaal soo dhow magacaaga waan ku salaamaya
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نور عبدو بوربر نور عبدو هيه
واسكت في عنه وفي عن سما ورونا هاي عبدو صودو
والله وكو سلام هورتو عوا وعد ايغا مركو اوريسو ومارك صورتو عوا ددك انت بقدام كيما
dee dadka dambe soo dad ma dhalin
waxa dadkan dambe oo gadaal ka yimaada waxa aad qoysi burburka samaynaya mooga dadka hor kuma jiro cabdow qoys burburkan ilmahan ilmahan dhallinyarada sameynaya soo dad ma dhalin
aa annaga waa noo joogaan dadkii dhale aawe
waxa waaye ayibaa marka hore si kale isku qaadanayo oo beenbeena laisii sheega oo ayaga waxba aynaan leeyahay aniga gaariga ii socday aniga diyaaraan wataa laba iyo toban laakiin laakiin laakiin adiga laakiin adiga ubadka adha shakso ka dabcan dee amarkaada kama weyno la soco
waa ka kaweyi waxa maskaxdaada ka fikira maayne waxaa laleeyahay waxa meeshii marka hore dhiisi sheegaya waxyaa isdaamanay nuur cabdow weli lagagama sheekeeyey qoys burburay waa qaran burburay
haa waa qaran burbur laakiin marka hore beenbeen la isku qaadanaya beenbeenta beenbeenta intaanan u gudagelin maxaad ku macnayn kartaa mise ku sifeyn karaysaa horta waxaad burbura waa soddon jir iyo labaatan jir wixii ka iyo meelahaas kasii hoose waa soomaa haye
marka hore beenbeen la isku qaadanaya marka hore marka hore marka hore runta laysama sheegaya haa
maqlaysa
haye
markaan wixii meesha haddii laiskugu imaado waa la weynaya wax yaroo meel laga soo amaanay waa tahay waa wayba way waa tahay nuur nuur cabdo wayba dhacdaba waa jiilka hadda jooga jiilkan dad baa dhalay marka maxaa xal ah maxaa la doonayaa in arrintan lagu yareeyo loogana hor laga hortago dulqaad dulqaad dulqaad hala muujiyo dulqaad hala muujiyo haddii aan dulqaad la muujinayn marka baahiyaa soo maray hanaaqaa soo mara dharigaa soo maraysa shaqalaadaa soo maraysa jiraa soo maray haddii aan laisu dulqaadino si dadka hore anaga iskugu dulqaadayn dhakol aan iskugu dulqaadeen dhibaato weyna imaadaysaa markaan dulqaad baahanyihin aad baa umahadsan tahay nuurow shukran xigaha qadka telefoonkan siiye star f m soo dhow walaal soo dhow magacaaga
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيه ما شاء الله ماما حليمة سلام maama xaliima way soo dhowow
والله horta waa dhawaa sheeko macaagna waa wadiin khayr allah idin siiye mhm
dadka hadda jooga horta allah barkeeye iska guursoon ma inka kuwii oo qalbafiyoowaan waalid iska doontay oo isku darsadaaba hadal waalid hadaa liyeela wax adduun halaaba lahay malaha haye
maxaa yeelay dadka hadda jooga ayagoo labada waalid ba isla jecel yihiin labada gacan ba la isku hay labada dhinac ba isku fiican yihiin aa labada isguursatay maskax isku hayaano iskugu sabraan aan leer haddaa gabadha sabartana wiilkii ama sabar lehen wiilkii hadduu sabar leeyin gabadhii ama sabar lehen haye
ani haddan dukaan waxaa ilaahay siisay gabar walaashay dhashay oo ani aan soo kortay subixii sadaadeed hadda way dhimatay allah unaxariistay qofay soo dirtay hooyoy kaali maanta waxa ii qabo ninkii quraca miiska u saartay biyihiisa ibihiisa ay u diyaarisay haya hooyaan aada wax usoo hagaajinaa bax way baxdee ilaa sagaal saac macmadii ay la jirtay adeeba imaadayb quraacdii oo meesha saaran oo asagana weli hurdo dhinacaba aan gejisinin ay u imaatay way shiilishaa ninkii ma dhiminina waa nooli maanta dhan qoraxda arisay qofka guri oo mamaati arjiid markaasay samaha hebel oo bismillah inaad dhimataanba u malaynaya waa qosashee waa qosashee waa garuulees u qaatay gabadhi sidii geel aanas lugaha ugu qaraay lagu ka jijibiyey wallaahi ayadoo madaxeed iyo irbeeda dhiig ugunay noo imaatay haye hay maxaa samaysay waay arrintaana ay qabsatay waay maamadii maamadii hataa kuma noqonin ciddayna usoo carray tiri haye horta adduun waxaan la arkaynin waa weji ilaahay wax hadda ilmaha meel walba ku furfuraa waalidiinta raallika ma aha laakiin kuwa hadda jooga gabadhii ayadeed waagii waa un la eli labadaa kale waa dhashi waa la wadwaday horta hadda ilmaheeda way imaqli haysaa laga yaaba qaxootiyaay u korsani haysaa qaar madarasay u dhameeyeen qaar bisay u dhameeyeen iskuul hadda dhexda ay u marihayeen dhib bay iyo rafaad uujay karini qashin ay karini hamaal ay ku korini haysaa wax hadda sabar laheen oo iimaanka allah ku sugaaya iimaanka geeska mari horta waa nimanka
waa ragga waa ragga qofka waayadiis intii loo soo dhar loo soo dhaqo guri loo soo hagaajiyo sandaruuda loo soo xiri wax dhoon la hadii la imaaday meeshii looga tegay looga imaaday oo dulqaad yeelani waayo war ilaahay nasiibkayga dhigee hurdaa ila tagta hadda waa u guuri waayo haye
marka waxaa waaye bilcaamaha hadday sabri lahaayeenna nimankii hadda jooga ayaga dulqaad laheen ilmihii aba hadda naga rafaaday oo waxaan furnilay leeyihin oo waxaan guursin unbay leeyihin adduunyadan horta ma aqaan meel ay u kala socotee marka dee hadda dhaanto oo qushigeedaba loo sodeeye idinkaaba un wax walba idinka maqli haynaa walaalow ilmahan horta banaanaha lagu dhamaynaa un anaka ilma waa jecelnahe horta kuwan da'yar waa wada dhalnee allah noo soo hagaajiye insha allah waana ku salaama mahadsanid maama xigaa kale qadka telefoonkan siiya star f m soo dhowlaal magacaaga waa tahay dhegeystahaas waan ka xumahay een, laba ruux isku- dabcan hal mar een, qadka soo wada galeen hal marna ee, dabcan ma wada hadli karaysaan bal qadka telefoonka dhegeystaha kale aan siiyo dhegeystayaal waa arrimaha qoys burburka dhegeystayaal haddaba intood badan dhegeystayaasha waxaan ka doonayaa bal waxay ka fahansan yihiin iyo waxay ka garanayaan iyo wixii looga sheekeeyey iyo waxa ay u joogeen ee ku saabsan arrimaha qoys burburay dabcan qoys burburay waa qaran burburay maxaa loola jeedaa war maxaa ku macnayn karaysaa maxaa ku sifeyn karaysaa maxaa taariikh oo ka haysaa maxaa sidoo kale maahmaah oo sidoo kale sheekooyin kale oo aad ka haysaa arrimaha ku saabsan qoyska dhegeystayaal bal soo dhowo dhegeystaha qadka telefoonka star f m ayaa dhegeysanaysa waana ku salaamaya soo dhowow
Hello, waan ku salaamaya walaal magacaaga Aadan Cabdi Ojo Ojeer.
aadanow wajeer aad ku sugan tahay ka dhankee wajeer Waa miyo alxamdulillah horta qoyska sida u badan ku burburi karaa.
haye
Dhinac haweenka lagu imaan karo, dhinac raggan lagu imaan karo.
waa sax
Aniga taariikh waa i qabsatay, taariikh qabsatay waxaaba gabadh baan guursaday. Alxamdulillah si jidkii la mari jiray ayaan u maray.
haye
Oo waa aroosay oo waa liisay.
haye
Alxamdulillah ood baa i dhashay.
haye
Markaasaan waxaan tiri aniga shaqadayda shaqadayda waa gooniya gabadha ha lii raro.
haye
Markaasaa la yidhi gabadhii lagu rari maayo.
haye
Odayaalaan u diray markaasaan odayaashii waxaan ku yidhi islaanta dadkiisaan bay leeyihiin.
aha
ee in cidda in lii raan rabaaye aha bal hadhow in- in- inaan xumaata liiga sheegin mhm
bal ciddii soo ogaada afkeeda haye
saa bay qaateen ciddii bay tageen haye
hadday tageen waa la fariisay annaga waxaan dhahay ninkaasaan ka soconnay alxamdulilah ninkaas oo shee- noo soo sheegtay mhm
alxamdulilah waxaan rabnaa in gabartii nala siiya noola rara haye
hadda laydin rari maayo waay haye
gabarta marka alxamdulilah cunug bay haysaa markaa laba jira haye
alxamdulilah aniga marka dhinaca noolab xaggeedan jiray waan soo noqda waan imid haye
ciddii baan tiri bal hadday meesha ubad uu joogo mhm
bal ciddii sideeda ku dhaq haye
ilbu ilaahay furi waa sax
reerkii baan tegey marka cabaar baan ilaa bil baan soo jeey waa isku soo noqday waa sax
biilkooda waxoodan way qaataan waa sax
maarkid alxamdulilahi maantayd waan soo noqday haddaan wajeerta cid kale ii joogtay cidi kalaan dhimaaday cabaarkeed odigi baa telefoon soo diray haye
odig wuxuu yidhi nin yahow waxaa tiiray gabadha weyna fur madaxeedan meerkeedana soo dhiib haye
meerkeedana soo dhiib
soo dhiib haye
waxaan aab maxaa jiraan ayri haye wax dhiboo liiga sheegana miyaa jira haye
maya hadal badan iyo dacwo badan u baahan yiri madaxeedana soo dhib ee ee meerkeedana soo dhib haye
markaas gabadha war baan ku celiyay gabdhii abaasaan u leeyahay aha
ee maxaa ma se- warkii waxay jiraan haye
sanaabeyaan ku raacsanaysa haye
sanaabey yaan ku raacsanahay aa haye
marka alxamdulilah aniga haddii xanaaq baa yara garoo marka waxaan idhi daqooq bay odig baan dalaaq telefoon u diro aha
dalaaq baad iga furantaan ku uri haye
dalaaq baad igaga furan tahay aa haye marka marka asaga ma daacadda ka ahayd mise xujee ka ahayd oo adigu kugu tijaabinayay
maya daacad bay ka tanbaa u tiri sooma odayaalan u diri sooma hadda kahor Ha- marka maya tan labaad oo gabadha fur uu ku leeyahay magaxe- madaxeeda dhig ma wax kaloo doonaya ma wax kaloo oo horaan ballan inii dhexaysay ayaa jirtay oo adiga fahmi weysay mise adiga maaragtay dee dhalinyarimo ahaan ku qaaday oo iyo odayaashii eh, ku matalayeen oo ayagana fahmi waay hawsha Ila- ila mararka qaar ila mararka qaar waxaa jira waxyaala ho- in hoos loo fahmo
aa howlasan waa jirta laakiin mid iyada aan ummadda ma u fahmin waxay tii aniga gooni maa lii biilo haye oo gooni maa lii biilo aa gooni wax lii siiyo ah gooni ma ha waa marka waa xaajiga odayga aa odayga warkiisii saan u fahmay waa sax
marka haddii oo marka aniga laba reer ma biili karin adigana gooni kuma biili karin odaygana waa aan eh, oo- aa- oo- abaan gooni ma biili adina gooni wax kuma siin kariyo tabartaada intaa ma dhanno aa haye markaas waa saas iga fasaxantaan kuula aniga ha kadib maxaa dhacay berber waxaa sidaan kuwala joognaa marka dhibka xaguu ka yimid marka xaggayga ma mid xag xag waalidku ka yimid ha aada iyo aad
marka dhibka badan waa jira haweenkan oo ka imaan kara raggan oo ka imaan karaa Aha.
ee waalidkiisa imaan kara sodaal kale dido lama saari karo waa sax sodaal meesha waa joogtay waa sax
oo hadal ma ay dhihin oo weliba waxaa laga yaabaa inay raalli ka ahayd gabadheeda in reerka ay dhaqato aa waa sax
hadda marka hadda mar dambe hataa mar dambe telefoon ku celin marka odigi hadii reerka u weyn hadduuba saan leeyahay ha ha
meeshan waxay gashnay oo dhaqan kama socdee aha
bal eh, hal- hal- hal saa halusku nabadgeliyo bal ka waran eh, bal ubadkii aad dhashay ma cunugii aad dhashay bal ka waran may hadda waxaad waan siiyaa oo alxamdulillah wixiis waan siiyaa bil walba wixiisa u tuuraa haddii aa u tuurtay laakiin kawarqabkiisa ka waran inaad aragto iyo cunugii bal waxbarashadiisii see tahay iyo in dadka dhibo ilaan aabbaa ka maqan meeshe waan ka warqabaa ha
marka alxamdulillah dhibka saas badanaa u ku shukran yimaadaa.
aad baa umahadsan tahay saaxib mahadsanid ogaas aad buu umahadsan yahay saaxiibkaas wajeer iga soo waci xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu ii waran walaa alxamdulilah waatee
faadimo aadan khaliid faadumo aadanay nairobi oo ku sugan tahay dabcan ilaa warka laga gaaray adigaa leh toddoba daqiiqa haysataa soo dhowow haye oo toddoba daqiiqo waxba laguma falaqayn karo walaalay laakiin waxaa fiicnaan lahayd mashruucan waa mashruuc ballaaran dab- warkii baa la soo- dab- warkii warkii baa de ina soo qabtay oo tobankii ayaa wax yar ka harsan bal intaa haye bismillah.
maxaa laga gaari karaa waa yahay waxaa samaynaysaa aad iyo aad een matalanba gabadh wanaagsan baa reer soo gashay kaba waas soo aad iyo aad een gabadhii wanaagsanayd intii nacanti nafteeda laga rabayay intii ninkeeda laga rabayay intii guriga laga rabay way way wadataa oo way kaafisay oo way kaafiday waa sax dayib dadkii xididka ahaa ee wiilka zamiilkiisa ahaabaa matelanba geeska geliyey haye waa midda reerku marka maanta maanta dumitaanka reerku wax baday waxyaalo badan baa usabada laakiin tusaaloon kolkaa ka soo qaba waa sax ninkii marka gabadhii kolkii hooyadii hooyadii markay ku kacdo aabbaha gadaalka geeda hooyadii markay ku kacdo hayntii ay wadatay gabdhaheeduna way ku kacayaan waa sax
gabadhiina ma jecla matelanba reerkeeda inay dumiso aad iyo aad ninkaa marka maxaa la gudboon weeye bal tusaaleaan isweydiina arrin maxayta u baahan wakti gaar idinku kasoo qabanaysaan daqiiqado Haa.
marka maxaa ninkii la gudboon bal ii sheeg waayahay haye ha ninkii waxaa la gudboon haddaad adigu ii keeni weyday anaa kuu keensaday waxaa ninkii la gudboon gabadhii inuu sharafta maadaama isagii ay maaragtay u dadaalayso hooyadii booskii la rabay ay xishmaynayso asa xishmadaa waalidkiisa ayna xishmaynayso waalidkii ayna arkaynin qaar baan marka arkayninba marka ninkii maxaa la gudboon reerkiis uuna ku burburin gabadhii isagana waalidkii maaragtay u qaniinin waxaa la gudboon waa waa waxa weeyaan matalan ba taraafikadu halkay ay ay jidka taagan tahay maxay samaysaa baabuurkii kan ay hagaysa marka kale ilaalinaysa isha ku haysaa Waa sax.
Dee kii hagaysa lahaabay ilaalinaysaa soo ma aha aada iyo aad waaya ninkii waxaa la gudboon inuu gabadhaas isagana xisho jacaylkii reerka lagu dhaqayo maalin horena waan wa- waan ka hadlay aada iyo aad arrintaaya.
aada iyo aad jacaylkii reerka lagu dhaqayay kii gabadha gabadha ninkii kusoo xeregelisay ama ninkii gabadhii kusoo xeregeliyey halkaasuu ku hadhay ama bil bil buuba ku hadhay bil gudaheeda haya haya jacaylkii reerka lagu dhaqayay gabadhii baaba wadataba kaba soo qabo gabadhii jacaylkii reerka lagu dhaqayay kolkay la timaado reerkii ninka yaa geeska geliyey oo waxa la dhahayba alla gurigun bay ku jirtaa alla way way way haysataa un alla wuu soo bixi laayahay gabadhiina ninkii xiisihii jacaylkii waxaa bilowday oo reerka lagu dhaqayaa bilowday Waa sax.
hadduu marka jacaylkii ka bilowday marka dhinacii ninku ka bilaabanaya Mhm.
waayahay ninkii maxaa la gudboon marka ninkii gabadhii waa inuu iyadana waxaa bilaa bilaabanaya jacaylkeedii jacaylkii labaad baa bilaabanaya reerku ku dhaqmaya ku dhismaanaya baa bilaabanaya waayahay Eh, iyada jacaylkeedii baa bilaabanaya isagana jacaylkiisii baa bilaabanaya jacaylkiisii baa marka soo hormaraya reerkiina gabadhii geeska geliyan kaba soo qabada gabadha horta kolkay gabadha geeska geliso een, waxa weeyaan hayntay wadatay ga- ee, maaragtay iyada ama saaxiibadaheeda iyo ama gabdhaheeda iyadana geeska wala gelinayaan waaya ninka maxaa la gudboon marka siduu u ilaalin lahaa gabadhan uu u noqon lahaa dambi labadan qof u dhexeeya ee waayahay hooyadiina waa inuu qanciyo waa inuu kumayada inuu dhaha maaha waa habar xun inuu dhaha maaha inuu xumaatada hooyadii matalanba wayba xun tahayba kaba soo qabo xumaatada hooyadii inay maaragtay hoo gabadhu kolkay ay dareento inuu la dareemo ma aha waa xumaatadii hooyadii inuu baabi'iyo sinuu ku baabi'in marka gabadhii waxa weeyaan wax alla wixii ay iyada maaragtay ee, ay difaac ay heli lahayd jacayl ah jacaylkii wuxuu ku ilaalinayaa inuu habartii ka difaaco inuu gabdhihii ka difaaco gabdhihii inuu u yeedho matalan gabdhihii oo nuunuuqsanayo habartii oo sinsinqan haysoo arkay waa inuu u yeedho gabdhihii walaalo gabadhan bal siday idin tahay hadda siday u tahay wuuba u jeedaaba kaba soo qabo raggu raggu waa irmaaneeyo aarka lala- laga cabsoodaa rag gabadhii oo qiimi badan haddii geeska la geliyo hadduu isagiina geeska la sii geliyo ka waran reerkii ma sabaynaya mise ma sabaynayo
aada baan kuu maqlaa hooye faadon way ha waayahay marka waxaa loo baahan yahay gabadhii qiimiga badnayd oo qofkaan maanta ka soo qaban sii xumayd ma aha Ah, sax.
ninka waxaa looga baahan yahay hooyada inuu raalli geliyo Mm.
hooyada inuu baashaaliyo matalanba dibaduuba ka yimidba Een, dibaduuba ka yimid kasoo qaba ama shaquba ka yimid ma aha inuu kusoo hormaro gurigii gabadha iyo Mm.
gurigiisa inuu kusoo hormaro ma aha waa gurigii hooyadii inuu kusoo hormaro haddii iska dhow yihiin sax waayahay markuu kusoo hormaro hooyadii waa inuu madaxa u salaaxo hooyadii waa inuu maaragtay dhunkado oo gabadhiisiina qimisatee hooya isna qaxada siin lahay Mhm.
ee hooyadii iyo gabdhihii marka iyo waxaweeyaan habarta iyo gabadhay gabdhuhu u dhexeeyaan oo waxaweeyaan waa la waa dadkay daba socod ku weeye habartii kolkuu qaboojiyo kabacdiu gabadhii usoo gudbinayaa waxa weeye habartii wuxuu u wareega kaba soo qabo Mhm.
een waxbuba bac ku wareega ka soo qaba ama Mhm.
hadiyad ama cunto waa inuu hooyadii kusoo hormaro sidii gabadhii ay ku ku nabad gasho gabadhii baa kugu soo hadhay wixii iyada dalabkeeda u baahan tahay waa inuu iyaga- waa inuu iyada gacanta ka saaro waa inuu matalanba uu orod soo gado waxaa sababa hooyaan u keenay Mhm.
waxbaha waa waa hooyo waa waalid eh, waxa weeye waa siday gabadhii ku nabadgeli lahayd Waa sax.
hooyadii marka halkaas waxaa ka iman haya inuu kala ilaalin hayo ee, neef neef neef geel oo goglan ya iyo iyo iyo libaax inuu kala ilaalin hayo neef libaax uu dishtay Mhm.
ya ila gabadhan isagaa dishtay oo keensaday u taha u joogtaaye Mhm.
oo ay u baahan u tahay waayahay reerkana waa libaaxa oo ma goglan aada iyo aad marka kowda horta waa inuu arrintanatu halkan ku dhammaanaysa maaha laakiin maalinba iyo haddii lasoo qaado Mhm.
dhegaystayaal badan baan yaan jeclahay inay war markan dhegeysaa soo qabta mid kamid ah qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta safaricom hakikisha dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay macaamiisheeda hadda ay ku sheeg- u sheegaysaa inay wax- waxayna had iyo jeer ay ku ku dadaaleysa inay helaan adeegyada ku habboon ee hakikisha safaricom waxay dooneysaa inaad marka lacag aysan kaa lumin ama cidna markaasi ama cid markaas aysan mudnayn aad- ay ku dhacdo ama si qaldan loogu diro waana adeega dhegeysal xaqiiqishaha iska hubi marka hore intaan lacagta dirin ama qofka u dirayso iska hubi dhegeysal xaqiiqso inuu asaga markaasi yahay xaqiiqisha waa adeeg awood u leh diraha iyo bixiyaha si ay wax loo xaqiijiyo magaca qaataha iyo weliba cadadka ka hor dhamaystirka macaamiilka ee intuu lacagta uusan dirin ee pair to pair dhegeystayaal lipan mpesa iyo weliba wax waliba aad ku iibsanaysa lacagta cadaanka ah dhegeystayaal iska hubi oo iska xaqiiji haqaldin lacagtaada adigoo hubi- adigoo hubinin dhegeyste hadda markaas lagu kala siinaya waxaad dooranaysa one iyo two ama hal iyo laba ayaad kala dooranaysaa dhegeystayaal haddii qofka saxda aad u dirayso magaciisa uu kuusoo bax meesha ayuu kugu soo qormaya tusaale waxaa kuusoo baxaysa faadumo cabdi faadumo cabdi ayaa kuusoo baxaysa haddii aad rabto inaad faadmo u dirto faadmaha kuusoo baxaysa laakiin haddaa lambarka qaladay waxaa laga yaabaa inuu kuusoo baxo james mise waxaa laga yaabaa inuu kuusoo baxo yuusuf laakiin yuusuf ma aha waxaa rabta inaad u dirto sidoo kale james ma aha waxaa rabta inaad u dirto balse waxay tahay waxaa rabta inaad u dirto faadmo cabdi faadmo cabdi may kuusoo bixin yuusufa kuusoo baxay waxaa ku dhufanaysa lambarka labaad ee two waa qalad aan leeyahay no ayaa leedahay waad ka noqonaysaa lamba wan ayaad ku dhufanaysaa dhegeystayaal eh, markaad a- aragta inayd sax tahay dhegeystayaal xaqiiqi hubi si markaasi walwal iyo cabsi fara badan ay ku gelin lacagtan sidoo kale ay kaaga dhumin ay kaagana khasaareen dhegeystayaal iyadoo hadda ay- cid waliba ay deen ee qaadatay laga yaabaa saad aad usii diraysa lacagta inay safaricom siiba qaadato oo qofkaasi lagu leeyahay deen ama deen in lagu lahaa dhammaan macaamiisha safaricom waxay ka faa'iidaysanayaan adeegan xitaa kuwa markaas aysan haysanin telefoonada casriga waa kuwa tooshraha dhegeystayaal keliya waxaa markaas lagaa doonayaa inaad hubsataan halka lacagta aad u diraysaan iyo iyo ileen dabcan horaa loo yiri hubsina hal al- hal ayaa hal baa la siistaa dhegeystayaal macaamiisha safaricom waxay helayaan fursado inay markaas xaqiijiyaan lacagta ee ay la baxayaan iyo meesha markaas ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay markaas ku dirayaan dhegeyste haatan adeega xaqiiqisha waxaad ka helaysaa eh, dabcan qeybta sim toll kits ee safaricom adeegyadeeda aad ka hesha dhegeystayaal qofna markuu mpesa isticmaalayo waxaad u soo baxaysaa halka uu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtiisa ee lumin dhegeystayaal maanta hubi lacagtaada ee kaa khasaarin ee kaa lumin dhegeystayaal idaacadda star f m ayaa dabcan dhegeysanaysaan saaxiibayaal haddaba waxaan ka hadlaynaa dhegeystayaal qoys burburka qoys burburay waa qaran burburay ayaa markaas inta badan soomaalida ay tirahdaa dhegeystayaal laakiin qoyskan wuxuu ku burbura maxaa keena maxay tahay dhibaatooyinka iyo waxa markaas iminka looga gaashaaman karo si loo yareeyo qoysaska dhibaatada xaaladaha hadda markaasi taagan loogana dabcan looga gudbi karo Waa- dabcan maxaa laga doonayaa si markaas dabcan waxaa iminka laga rabo maxay tahay qaabka guurka iyo weliba furiinka iyadoo markaasi loo dabcan loo meeldayayo oo sidoo kale loogu yareynayo xaaladaha iyo weliba dhibaatada iyo murxalad iyo murugada faraha badan inta badan hadda soo badanayso ee ku saabsan qoyska dhegeystayaal haddaba waa sidee ha- dabcan xaaladan maxaana keenaya maxaana soo badinaya sideena markaas looga gaashaaman karaa dhibaatadan dhegeystayaal muxuu yahay qoyska intooda badan meel fog in ay dhigto diinta islaamka sidoo kalena soomaalida meel fog ay dhegeyso hadda laakiin waxaa loo qaatay inuu mid isbasiid mise mid fudud uu iska noqdayba qofna uu guursanayo siduu rano maalintuu rabana uu furi karo maalinta rabana uu tu kale uu soo guursan karo dhegeystayaal miyuu qoyska noqday haddaba maxaa tani looga fadhiyaa dheg- dhegeystayaal bulshada ama bulshada soomaaliyeed si arrintan dhibaatadan xaaladan loo yareeyo lambarada weli way inoo firan yihiin dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan nabarada sida tooska saaxib yaal barqa wanaagsan Ha, saaxiibada sida tooska hadda ugu jira doonaya barnaamijka inay ka qayb qaataan ayaa fursada siinaya waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta dhammaantiin barqa wanaagsan ayaa saaxiibada leeyahay meel walba aad joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan waxaad dhegeysanaysaan star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal ka dhegeysta raadiyahaada ka dhegeysta telefoonkaada gacanta dhegeystayaal adigoo dabcan jawiga uusan kaa qaldaneyn wanaagsan dhegeystayaal raadi- dabcan raadiyaha star f m ayaa dhegeysanaysaan bal qadka telefoonka saaxiibka ku jiraan siinaya soo dhowo barqa wanaagsan oo ku salaamaya haye waxaa ku salaamaya magacaaga barqa wanaagsan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برقور أحسن يوسف بكت استعفهم دمانكين وإسلام aadan xuuriye raagow
ومصدر إيسا شخالي ورحمة الله وإسلام ملك تو جوان ملك تو كسكين بصرام war dhibaatadan een, la fahmay ka taagan tahay may jirtaa هذا حوري بيو لفي لفي ها مركب علي dhibaatadan la fahmay ka taagan tahay
لفي مين ورد الصومالي لما لا يبتنك ورد وايسا haye
لفي معناها الصومالي بيشتك الصومالي كمتين waa sax laakiin bulshadan ka hadlaya xagga ku dhaqan ها وقت الصومالي كمتين قيب علي علي أبيرو علي جيلي بقول طلعي waa sax عشان بنت معناها جيل لو معناها جيل ترى الوتر يا صبان haye iyagu maxaa reebay soo dad Soomaaliya kamid yihiin dhirka ay soo hayso iyagu haye iyagu waxaan leeyahay mid u horeyso aha
horta waxaa keenay kalsooni horta wax la yidhahdo dadkan dadka ay dadka isguursanayeen oo damaca oo meel imaada waxaa loo baahan yahay horta in la keeno wax kalsooni la yidhaha oo labada ruux ay isu qabaan oo ay macnaha is aaminsan yihiin inay macnaha dadka hor dhowtay noqon doono dad eh, hadda waa waxaa waaye laba ruux oo shakhsi waaye inay noqon doonaan qows ama qaran ay noqon doonaan oo macnaha ay jankooda dambe ku xisaabtamaan ay horta wanaagsan haye
wixii caqabada ka hormadan ayaa dhowtay eh, dhinac macnaha waalidka eh, dhinaca labada waalid macay hataba ahaato dhinaca qaraabada kale nafteeda oo macnaha dad waxaa jiro waxyaala badan haleeyaa jiro waxyaalaha in laga xisaabtamo oo laga baaraantagaa waa aan wanaagsanti macnaha horta macnaha aan la- aan la- aan la iskowsan waxaa kaloo wanaagsan eh, maxay yeelay eh, wax doonta in macnaha samar iyo dulqaad la muujiyo horta aa wanaagsan haye
waxaa kaloo jira meesha hadda arrintan waxaa taala waqtiga dambe taalo Eh, waxyaalaha ilaahay uu neceb yahay waxaa kamid ah waxyaalaha kamid ah furinka kamid ah Haye.
Wuxuu neceb yahay furinkii hadda beryahan waa lagu faanaa wiilka wuxuu ku faanaya inti macnaha gabadhuu guursadayay oo macnaha inti furi ku faanaya macnaha inti macnaha heblahan furay heblahan furay intaana guursa ku faanaya faan bay ay noqotay gabadhii waxay ku faanaysaa inta nina guursa ku faanaysaa haye
kolka horta guri wixii oo macnaha laga faanaya bay hadda soomaalida macnaha faan ka dhigay haye hor mid waa qabad u horeysa waayo waana mid hadda macnaha soomaalida deglaado qubada abaaraha wax doonta colka balaa inuu kacdo waayo haye
kolka waxaan leeyahay waxaa la rabaa waxaa aadanow waxaa leedahay dhibaatadan iyo colalkan iyo abaarahan iyo dhibaatadan iyo horumar la-aanta waxaa loo gaarnaya hablaha la furaya miya haa gabadh baa la furay Eh, kolkii la furo eh, t- toban xilog baa dhashay ama shan ama lix xilog baa dhashay ninka waa waa waa- ilmuhu la dayni gabadha waa rafaaysaa meesha suuqa ay rajaad bay geysaa caana bay geysaa rafaad bay geysaa ilmihii waa rafaadsiin duqubada ilmihii Eh, hataa waxaa laga yaabaa ninka naftii u deeca mootibro waxaa laga yaabaa oo dhibka ciddi ka burburta laga yaabaa oo macnaha awlo dulmi ciddi loo burburiya laga yaabaa duqubada waxaan kulli dulmi iskumaayo haye
kolka waxaan leeyahay eh, nin kasta waxaa la dhahay soomaalida waxaa la dhahay lax kasta shalka isaabta macnaha lo- lagu qalaan lahay maxaa loo jeedaa
macnaha laxdad ay buuran tahay macnaha meel fiican baa lagu qalaa oo mataqaana hilibkeeda ciid baa laga celiyaa haye haddii caado tahayna meesha oo mataqaana ciidda maqaarka lagu kaya harka laga kataa maqaarka macnaha kabaha iyo waxaan boorso laga samaysaa ma garan haye oo hilibkeeda looma baahno markaas maxaa ku keenta marka kolka waxaan leeyahay ninka inay qowsa dhisi rabo oo macnaha daacad ay ka tahay Ah,
sidii macnaha qoyskiisa macnaha ah, ku xafidi lahaay sidii macnaha labada waalid macnaha waalidiinta afarta ku xafidi lahaay hadday looliya hadii kalaba sidii macnaha dadkii oo qaraabada kale ku xafidi lahay macnaha iska heshiin lahaa oo macnaha iska yaqaan lahaayeen gabadhii wiilka ka tashadeena isteena eh, waxa la waa dadka kaba soo qaba qoys burburi dhibkiisa waa waa waa dadka halkii kaga waa carruurta dayaxmaysa waxbarashadii caafimaadkii eh, maxaa la yidhahay macnaha xagga noloshii xagga jiifkii waxyaala badan hadda carruurta dayaxmaysa jira carruur wax badan dayaxmahay aad iyo aad shukran aadan hadday diyaacmi weysa hadda waxaa laga yaaba labada waxba isu dhili lahayn macnaha waxaa laga yaaba cidda xuquuqda iyo xumaha isu qaada laga yaaba kii gabadha anaga beri haleyna iyo kii gabadha anaga wax ujida iyo gabadha kii wiilka isdhaana laga yaaba ha
soomaalida waxaa la waxaa la qaraabanimo qaar dambe ay ku herta alla haye macnaha isxidid macnaha xidid qaraabanimo xidid bay ku herta xidid xidid xidid
qaraabo xidid bay ku hartay si macnaha dadka hadda xididka is wanaajira isguursado macnaha seediisa dadku isu noqdaan ee oo is hagaajiya wax kasta hagaagaya aadan aad baa umahadsan tahay kolka waxaan leeyahay soomaalida wadamo fiican oo macnaha ka raacda wax kasta dhinac iskii laaqsaa soomalaad shukran saaxiib aad baad mahadsan tahay xigaha ee kale qadka telefoonka sina kadibna barnaamijka noo soo xiray hadduu ibaha idmo saaxiibka ugu dambe qadka telefoonka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaal magacaaga waan dhow walaalkay abdicaali nairobi cabdiye soo dhowow
qof burburka horta ogolan waxaa waaye xanuun waaye munkar walaalkay haye xanuunkaasna waxaa waaye waalidka waxau kaa horta waalidku waa in laga qaybgeliyaa ma garat haye
guur aan waalidka raalli kaxeen ma wanaagsano burbura u dambeeya laakiin adi xanuun ay- ayaa leedahay cabdiyoy een, haddii ayada xanuun ay dareemeyn asagana xanuunka u da- ay- uu dareemeynin halkuu ka imaanaya marka xanuunka
xanuunka waa- xanuunka horta marka la isla joogo waa la buuqayaa wuxuu nin walba wuxuu rabo wuu sheegayaa micnaha qof walba wuxuu malaynaya inay wax ka maqan yihiin ma garat haye marka qoyska uu burburo ayaa xanuunka u daymaya qofka biniaadamka ma garat siiba hooyada iyo ilmaha ha boqolkiiba boqol caruurta iyo hooyada xanuunkaas horta ay- maxay ahayd oo dareemaya ma garat gartay waxaa waaye guriga markii la isla joogo horta waa in la isu faraxsanaada haye la isu dulqaataa haye guurku waa waa ma- waa mad- waa- waa wadda raxma waaye Mhm.
garad aa sax naxariis waaye aha gabadh markay gurigeeda joogto waxay dareemaysaa farxad sax
guriga ninkana wuxuu dareemayaa farxad waa sax
farxaddaas marka waxaa la rabaa in loo safro haye
muraacidaas say ku burburiyo ay ku jebin waxaa la rabaa in la tirtiro oo la wanaajiyo mhm maxaa lagu tirtirayaa Mm.
dulqaad mhm
sabar mhm
wax walba sabarkaa ka ba- xoojinaya Mm.
bini aadamka ma dhammaystirna waa sax
wax walbaa ka imaan kara aada iyo aad ninkaaba gacanuu ku qaadi karaa aha
afkiisa aflagaadaa ka soo bixi karta aha
maxay iyada- iyadoo saas camal ninkeeda waxay rabtay dhihi kartaa aha aflagaadaa ka soo bixi karta aada iyo aad markuu xoogoo ay xanuunsato arbaxdadoo yar loo qaato maxay iyada hadday rabta nabar weynay usoo qaadan kartaa mhm waa qof bini aadan ah mhm marka shaydaanku inay ka faa'iidaysto ma aha waxaa waaye halahaaseega horta hadalkii dhexdooda ee horta inay inay banaanka u aado ma aha Mm.
hadalkii yar ba haddii maxay gabadh wax yarka haddii laba hooyada usii sheegi walaaleeda ayla sii shargaraynay mhm
maxay ahaydoo bu- bulshada dhamaalaa wada maqlays ma ficno waxagaga ma leh
wax hagaagay mala wixii yaraa ku qabsado adi lay adi lay dulqaad samey usurey marka hadda usu dulqaati marka daa halahaas yar idinkala idinka dhexdiina dhaban kartiin Mm. laakiin haddii loo dulqaato ka waran ay sii Waxyaga- ay sii ziyaado ka waran oo dulqaat waa dulqaaatay way dulqaatay siyaadada ay sii socoto ka waran intaas isagana gabadha laga yaaba inuu dilayo Ma dhi- subxaana watacaala haddaad sabartad naxariis sida un macaanayso culeyska waxaa ka dambaysa fooyada ka dambeysa haye gabdho badanoo waxaa jira iska dulqaadanay iska dulqaadan marka dambe ninka ratahayuuna kuu noqonaa haddaa u dulqaadata u dulqaadata marka dulqaadkaada markaan wax badan kuu dhalinaya iyo sabarke sax waxaad arkaysaa ninkii wax walba kuu qabanaayo kiiba aan ahayn oo kuu dulqaadanayo dulqaadkaada faraha badnaayo markuu sidii adi aad ahayd uu soo raaca ma garat mhm wadadii adiga ahayd uu soo raaca
aada inaad iyo aad dulqaad u muujisidoo markuu kuu imaado isagoo xanaaqsan hor ninka sida doonta u xanaaqsan gabadhaad dejini karta ma garat aada iyo aad wax walbo hadduu kaali gabadhaan kaali wax ku samay hadduu leeyahay oo iyadana ay kaali ninkan wanaagi ay leedahay maxayadoo way ka guulaysani Mm.
guusha maxay ahedoo dhankeedun bay soo maraysaa Mm.
gabar kale lama guursanaya mana dhibaaya ilmaheedana si socday ku barbaarayeen shukran cabdiyo aad baad mahadsan tahay
adaa mudan walaalkay shukran dhegeystayaasi aa qadka telefoonka saaxib yeel dhegeysta u dambeeya ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka halkaas oo kusoo afmeeraya barnaamijka hogaanka arbaca qoyska saaxib yeel iyadoo dhegeysta dhacdo tira badan qaadka telefoonada ku jiraan doonaya barnaamijkan ay ka qayb qaataan lanka matan aan ku dabcan aan kusoo koobo barnaamijka dhegeysta mid kamid adeega qaybta barnaamijka waana hakikisha mpesa hakikisha shirkada isgaarsiinta safaricom ee macaamiisheeda ku- ku- ku garab taagan dhinac waliba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyada ku haboon safaricom waxay dooneysaa inay lacag la- dabcan shaqsiga uusan ka dhumin ama ay ka lumin ama cid aan mad- markaasi mudnayn ay ku dhacdo ama shakhsiyaad kale gacanta ugu dhacdo waana adeega hakikisha dhegeysa ee mpesa ee cidba hadda loogu baraarujinayo laguna doonayo in uu dabcan la socdo mpesada hakikisha waa adeega awood u leh soo diraha iyo bixiyaha si ay markaas u xaqiijiyaan in magaca qaataha ee ca- dabcan ca- waa cadadka ka hor ee dhamaystirka macaamiilka lacagta intuusan dirin dhegeysa inuu iska hubiyo xaqiijo in markaasi lacagta qofka u dirayo inuu sax yahay iyo inuu qalad yahay intuu markaasi uu lambarka sax ama seen uu ku dhufan dhegeystayaal dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanayaan adeegan xitaa kuwa markaas inaysan haysanin telefoonada casriga smartphone-ka dhegeystayaal hadii telefoon waa telefoon eh, tooshlo ama niclo aa wadato sidoo kale ayadana way ku tusaysaa qofka lacagta u dirayso magaciisa oo dhammaystiran iyo sidoo kale shaqsiga inuu asaga yahay saaxib keliya waxaa laga doonayaa inaad hubsataan halka lacagta uu diraya ilaan hore loo yiri hubsi- hubsino hal baa la siistaa dhegeystayaal macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay markaasi xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo weliba meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan halka ay ku dirayaan dhegeysta haatan adiga hakikisha ee mpesa waxaa waxaa- waxaa- waxaad ka helaysaa qeybta sim toll kits ee safaricom ee adeegeeda ka- aad- ee markaas adeegeeda telefoonka aad ka helayso qofka markuu mpesa isticmaalayo waxa uu soo oo usoo baxaya halka uu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada ay markaasi lumin dhegeysta iska hubi oo xaq- xaqiiqisha oo xaqiiqso dhegeysta inta lacagta aada dirin in qofkaasi asaga uu yahay haddii aad xaliimo u diraysay hubi oo xaliimo haddii ku- magacaas uusan kuusoo bixin eeg magac kale qaldan hadduu kuu soo baxo lacagtaasi maya waaye taad lambarka labaad ku dhufanaysaa haddii xalimo ay tahay xalimana aad u dirayso lambarka koowaad ku dhufanaysaa haddii uu lambar kale uu- dabcan magac kale uu kuu soo baxo magacii aad rabtin uusan ahayn waad ka noqonaysaa oo shaqsigaasi maaha qalad ay tahay lambarka iska sax dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka qeybare sidaasi nabadgelya dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin sida quruxda badan jebiga quruxda badan nagu dhegeysanaysaan waa inaga mahadcelina maalinta berito ayaan kulmi doonaa hadduu ilaahay idmo subxaana wa tacaala jala jalaalu sidaasi nabadgelyo mahadsanidii dhammaantiin